من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين suuratu yunus ayaan kusoo dhex jirnay aayaddaas siddeetan iyo toddoba ayuu darsigana ka bilaabanaya qisadii nabiy llaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo reer bani israa'iil ayaan kusoo dhex jirnay iyadii ayaa la sii wadaa allah subxaana wa tacala wuxuu yihi waawxaynaa waxa waa waxyoonay ilaa muusa muuse waxaan u waxyoonnay iyo wa akhiihi walaalkii haaruun labadooda waxaan u waxyoonnay an tabawa-aa diyaariya oo sameeya liqowmikumaa qowmkiina waxaad u diyaarisaan bimisra masar waxaad uga diyaarisaan buyuutan guryo deegaamo uga sameeya wajcaluu waxaad yeeshaan buyuutakum guryihiina waxaad ka dhigataan qiblatan meelo aada ku tukataan wa aqiimuu toosiya alsalaata salaada toosiya wabashir bishaaree muusow almu'miniina mu'miniinta u bishaare nabi muuse calayhi salaam iyo walaalkii haaruun calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam labadoodaas oo laba rasuul oo ilaahi subxaana wa tacaala soo wada diray ahaa walaalana ahaa ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi yacni reer bani israa'iil oo qowmkoodii ah waxaad uga hagaajisaan deegaamo misra meesha masr la yidhaahdo deegaamo uga hagaajiya guryo talabaadi waxa weeye guryihiina waxaad ka dhigataan qiblo qibladaasi laba macnaba waa suurtagal in laga wado waxay u badan yihiin culimada tafsiir in laga wado ku tukataan waxay kusoo hagaagtay baa laleeyahay xilligii israa'iil la cadaadinayay haysatay daraadeed guryo ku tukada oo maadaama salaadii iyo cibaadadii lala dhuumanayo oon si muuqata ayna u gudan karaynin guryihiina qiblo ka dhigta macnaha guryihiina meelo aada ku tukataan ka dhigta macnaha labaadi waxa weeyaan yani wajcaluu buyuutakum qiblatan qibala alqibla guryihiina waxaad ka dhigtaan kuwa u jeeda xagga qiblada oo si aada ugu cibaadaysataan xagga qiblada usii jeediya baytulmaqdis dhankiisa u jeediya guryihiina sidaana macnaha qaar baa culimada odhanay salaada toosiya muusawna mu'miniinta u bishaare bale wa awxaynaa waan waxyoonay ilaa muusa muuse waxaan u waxyoonay iyo wa akhiihi walaalkii an tabawa-a sameeya ama diyaariya liqowmikumaa qowmkiina reer bani israa'iila buyuutan guryo u diyaariya wajcaluu waxaadna yeeshaan buyuutakum guryihiina waxaad ka yeeshaan qiblatan yani meelaad ku cibaadaysataan meelaad ku tukataan iyo masaajid ka dhigta ama xagga qiblada mid ujeeda ka dhiga wey wa aqiimuu toosiya asalaata salaada toosiya wabashir bishaaree almu'miniina mu'miniinta u bishaare muusow oo waxaad ugu bishaaraysaa sawaab iyo abaalgud aakharo iyo lib iyo hiilada ilaahay adduunka helayaan wa qaala muusa rabbanaa inaka aatayta fircawna wamala'ahu ziinata waamwaala fi lxayaati dunya nabi muuse calayhi salaam muddo ayuu fircoon uu dacwada u jeedinayay ilaahay subxaana wa tacaala fariintiisii uu soo gaadhsiiyey aada buu la hadlay markay muuqatay inaysan rajo kasoo muuqanin ayuu markaa habaaray sidii nabiyullaahi nuux calayhi salaam qowmkiisa markii lagu yidhi dib dambe wax kuu rumaynaya ma jir ee uu ka quustay uu habaaray macnaha taasay aayaddani sheegaysa rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala wa qaala muusa muuse wuxuu yihi rabbanaa rabbiganow inaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna fircawn waxaad siisay mala'ahu madaxyaweyntiisa isaga iyo akhyaartiisa waxaad siisay ziinatan qurux baad siisay wa amwaalan iyo xoolo fi lxayaati dunyaa noloshan adduunya dhexdeeda xoolo iyo qurux baad isugu dartay rabbanaa rabbiganow maxaad u siisay liyudiluu inay lumiyaan daraaddeed can sabiilika jidkaaga inay ka lumiyaan rabbanaa rabbiganow itmis allow tir oo tirtiroo baabi'i calaa amwaalihim xoolahooda dushooda washdud allow adkee calaa quluubihim qalbiyadooda dushoodana ilaahu adke oo khayrka ka adke wey oo falaa yu'minuu markaa yaynan rumaynin xataa yarow ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ee wax xanuujinaya cadaabka xanuunkale ilaa ay arkaan iimaanka yayna qaadana wey habaar weeye wuu habaaraya wuxuu yidhi muuse rabbigow fircoon iyo dawladdiisa raggan ku hareeraysan ee mala ahe madaxyaweynka ama ashraafta ah ama akhyaarta qowmkaa adaa waxaad siisay ziino iyo xoolaad isugu dartay ziinada waxaa laga wadaa wax kasta oo laysku qurxiyo oo waxyaalaha dhulka dushiisa yaallaa ayaad siisay xoolana ilaahu waad siisay si ay dadka jidkaaga uga lumiyaan ilaahay wuxuu u siiyey xoolaha inay ku shukriyaane laakiin ayagaa waxay u isticmaaleen ziinadii iyo xoolihii la siiyey inay dadka jidka kaga lumiyaan oo say u kaga luminayaan ayagii waa lumeen maadaama ayagu bulshada hogaankeedii ay ahaayeen hadday lumeenna dadkii bay sabab ugu noqdeen inay lumaan waa midda labaade dadkii markay iyaga fiiriyaan ayaguna dadkii la fiirsanayay ay yihiin xoolaha ay haystaan iyo quruxda ay haystaan baa sabab waxay u noqonaysaa dad fara badani inay lumaan oo jidka ka lumaan allow inay jidkaaga ka lumiyaan darteed baad u siisay saas way macna oo yacni walow ilaahay subxaana wa tacaala faalli yuusan ka ahaaninba addoommadu inay lumaan laakiin qadarka ilaahay baa ku durarsaday subxana wa tacala asbaabta inay lumiyaan ay u isticmaaleenna waa xoolahan iyo ziinadana sabab u noqotay rabbi ow maadaama marka ay dadkii lumiyeen ayagiina lumeen adiguna xoolo iyo yacni aada qurux isugu dartay tiina ay ka shugrin waayeen ilaahu xoolahooda baabiin rabbana tumis calaa amwaalihim xoolahooda ilaahu tirtir buri damsiga waxaa la yidhahdaa shayga suuradiisa uu leeyahay marka laga bedelo oo waxyaalaha astaamihiisa la bedelo ayaa la yidhahdaa damsiga la yidhahdaa quluubtoodana ilaahu adkee quluubtooda adkee waxa weeyaan qalbi qalbi ingeyg allo ku rido oo qalbigu hadduu ingego hadi macnaha waxa wey wax khayra qaadan maayaan waa nooc ciqaab halisa wey ilaahu qalbiyadoodana ingejiyo adkeeyo khayr yuusan gelin xoolaha ay haystaanna ka baabi'i iimaanna yaysan la imaanin qalbigooda markaad ingejiso yaynan rumaynin ilaa cadaabka ay ka arkaan yani waxa weyaan ilaahu hidaayadaadiiyo hanuunkaa ka qabin hasiilin maadaama la kari waayo waa inay iska cadaayo intaasuu daba socday oo macnaha waxa wey inaysan soo soconinba soo jeedin way iska cadday saasuu markaa u habaaray ilaa ay cadaabka xanuujiye arkaan cadaabka xanuujiya markay arkaanna iimaankaay la yimaadaan in musan macno lahayn waa soo mar iimaanka markaasoo kale wax kasoo qaad male markay cadaabka arkaan haddaan rumaynaynaa inuu jiro wax kasoo qaad male markay intay heerkaa halkaa ka gaadhayaan ilaahu iimaankaagaa siinin oo qalbigooda ingeji buu ku habaaray wa qaala muusa muuse wuxuu yihi rabbanaa rabbiga low inaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna fircown waxaad siisay iyo wa mala'ahu akhyaartiisa ziinatan qurux ayaad siisay wa amwaalan waxyaaba laysku qurxiyo ayaad siisay wa amwaalan xoolana waad siisay fi lxayaati dunya nolosha addunya dhexdeeda rabbanaa rabbiganow liyudiluu inay rabbanaa waa takiid wey rabbanaa rabbiganow liyudiluu inay lumiyaan daraaddeed baad u siisay can sabiilika jidkaaga inay ka lumiyaan ama waasay noqotay ama qadar ilahay wasaa ilahay ugu talagalay subxana wa tacala rabbanaa rabbiganow imis allow tirtir calaa amwaalihim xoolahooda dushooda ilaahu tiro xoolaha ka baabi'i washdud allow adkee calaa quluubihim qalbiyadooda dushoodana adkeeyo qalbi ingeeg ilaahu ku rid oo falaa yuminuu markaa ayna rumaynin ma rumaynayo oo falaa yuminuu markaa ma rumaynayaan haddii qalbi ingeyg lagu rido xataa yarow ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ee wax xanuujinaya ilaa ay arkaan ilaa ay markaa aakhare aadaan iimaanku markaasi waxa weye aynan helinba macna qaala rabbi wuxuu ihi subxana watacaala qad ujiiba qad ujiibat waa la yeelay dacwatukumaa baryadiinni waa la yeelay ee fastaqiimaa toosnaada walaa tattabicaani hana raacina sabiila aladiina kuwii jidkooda laa yaclamuuna aan waxba ogeyn waa laydinka aqbalay baa layidhi baryadii ahayd fircoon iyo qowmkiisa ilaahu tirtir waa laydinka yeelay ducadii baryada waxaa iska lahaa nabiy llahi muusa calayhi salaam aayaddu nebi haaruun lama sheegin laakiin baryada waxaa la yidhi wa qaala muusa rabbanaa inaka aatayta fircawna marka cidda ducaynaysa nabi muuse keliya ahay halkan markii lalahaa waa laydinka aqbalayna labadoodii baa la sheegay qad ujiiba dacwatukumaa baryadiinii waa la aqbalay baryadana muuse baynu soo sheegnay inuu baryada macnaha lahaa waxaa laga fahmay bay leeyihiin nebi haaruun inuu meesha aaminsanayay oo muusena ducaynayay nebi haarunna uu lahaa aamiin uu lahaa sidaa markay noqoto labadoodu way ducaynaya qad ujiibat dacwatukumaa baryadii muuse uu waday muuse haaruunna uu aamiin lahaa labadiinni waa laydinka yeelay wey markaas toosnaana marka rabbi yihi subxana watacaala yani waa laydinka yeelay wakti bay saleedoo ilahi subxana watacala ugu talagalay toosnaada oo jidka aniga raalliga aan ka ahay ku toosnaada hana raacina kuwa aan waxba garanaynin jidkooda ha raacina kuwa aan waxba garanaynin waxa weeye cid kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa garab marsan wuxuu soo gelayaa sabiila aladiina laa yaclamuun ama waagii nebi muuse ha joogo ama mehe waktigii nebi maxamed ha joogo ama maanta ha joogo ama berrinta ha yimaadee mar hadduusan jidkii ilaahay raalliga ka ahaa uusan ruuxu haynin nadaamka u wato iyo dhaqanku watana ilaahay kii xaggiisa ka yimid uusan ahayn wuxuu soo gelayaa sabiila aladiina laa yaclamuun labadaa jid unbaana jira labadaa jid ayaa jiro midkaan rusushu la timid buu ilaahay addoommada kula dardaarmaa yani fastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaahum sidii lagu amray u toosnow oo noloshaada oo dhan jidkaa ilaahay ku toosi kuwaa hawadooda raacayana jidkooda marna ha qaaden ha raacin baa layihi sidaasaa nabiyullahi muusa calayhi salaam iyo haaruun ilaahay u faray fariinta faritaanka waajibka iyaga lagu waajibiyey baana ilahi subxana wa tacala khalqiga o dhan ku waajibiyeyo yani isma keenayso inaad tidhaahdo jidkana waa haynaya lug baa iigu jiraysa jidkana waan haynaya lug baa iigu jiraysa ma soconayso kulligaa inaad ilahi subxana wa tacala u hogaansataa la doonaya yani qalbigaaga iyo afkaaga iyo adinkaaga iyo noloshaada fastaqiimaa waa miduu nabigu yuri sal lay waslam markii nebi alla uu yidhi ii sheeg kelimo gaaban nabigu wuxu yhi sal lay slam qul aamantu billahi uma astaqim ilaahay baan rumeeyey intaad dhahdo kadibna toosnow jannadaasaad ku helaysaa macana qaala wuxuu yihi alla subxaana wa tacala qad ujiibat waa la yeelay oo waa la aqbalay dacwatukumaa labadiinna baryadiinni waa la aqbalay baryadiinni waa la aqbalay muuse iyo haaruunow ee fastaqiimaa toosnaada oo jidkaa ilaahay subxana wa tacala ku toosnaada ninna hauga xadhig xidhanina ninana hauga cabsanina jidkaygaas ku toosnaada walaa tattabicaani ha raacina sabiila aladiina kuwii jidkooda laa yaclamuuna aan waxba ogeyn kuwaa jaahiliinta ah ee iyagu iscaabudaya ama fircoon caabudaya kuwaasi wax magaradkaa jidkooda bibani israaiila albaxra faatbacahum fircawn wajunuudu bagyan wacadwa ballantii baa hadda la fulinaya baryadii waa laydinka aqbalay soo lama dhihin waa in la fuliyo marka maadaama ilaahay aqbalay waa inay fusho wajaawaznaa waan gudbinay bu rabbi subxana watacala bibani israaiila reer bani israiil waxaanu gudbinay albaxra badii baan gudbinoon tillaabinay fa atbacahum waxaa raacay fircawnu fircoon ayaa raacay iyo wa junuuduhu ciidamadiisa ayaa ka daba tegey muxuu uga daba tegaya bagyan gardarro daraaddeed iyo dulmi wa cadwan iyo xadgudub xataa idaa goortii adrakahu uu haleelay algaraqu maanshayntii iyo biyihii markay haleeleen qaala wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu amar iyo shaanigu inuu yahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila aladii kii mooye aamanad ay rumaysay bihi isaga banuu israa'iila reer bani israa'iilka ay rumeeyeen mooye ilaah kale inuusan jirin baan qirayaabu wa ana aniguna min almuslimiina hogaansanayaasha ayaan ka mid ah saas alla subxaana wa tacaala reer bani nabiyullaahi muusa calayhi salaam waa kaan soo marnay waxaa lagu yidhi reer bani israa'iil bix kaxe baa layihi reer bani israa'iil way bixeen waa diyaar garoobeen waa la isdiyaariyey waa dhaqaaqay fircawn arrintii buu ka war helay wax alla wixii ciidamo uu lahaa oo dhan iyo awooddiisii buu isu keenay reer bani israa'iil markay amba baxeen buu ka daba dhaqaaqay waa ka marka nebi muuse oo reer bani israa'iil hogaaminayay iyo fircawn oo ciidamadiisii hogaaminayay baddaa la iskula baxay badda markii loo baxay oo reer bani israa'iil baddii ka hor timid ayay marka waxay yidhaahdeen yaa muusa innaa lamudrakuun muusa waa layna hayaa meel loo baxsan ma jirto hortoodana waa bad gadaalna waa fircawn iyo ciidamadiisi muusa wuu layna soo gaari qaala kallaa inna maciya rabbii sayahdiin maya laynama haleelin laynamana hayo rabbi baa inala jiro rabbigay baa ila jiro i hanuunin doona markaasaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yihi muusow ushaada badda ku dhufo ushii cajabta badnayd waa ka badda ku dhuftay yani baddii laba qaybood bay noqotay fa kaana kullu firqin ka tawdi lcadiim laba qaybood oo mid walba aada buur weyn moodayso bay biyihii u kala go-een dhexdana waxaa ka soo baxay jid ingegan oo xataa aan qoyaan lahayn jidkiibay marka reer bani israa'iil mareen waxay leeyihiin qaarkood ilaa labiyo toban jid oo labadiyo tobankii qabiil ay kala mareen markay jidkii ka baxeen oy baddii ka dhammaadeen fircoonna uu soo galo ciidamadiisii ku idil yihiin badda dhexdeeda oo aynan qaybtii u horraysayna ka bixin qaybtii u dambaysayna ay badda soo gashay buu ilaahay biyihii isku diray subxana wa tacala baddii baa laysku fasaxay halkaa wey meeshuu marka cabaadaya ninkii loohan jiray fircoon tala faraha waa ka baxa rabbi subxaana wa tacala marka wuxu uhi reer bani israa'iil baddii waan tillaabinay waan gudbinay fircawn iyo ciidamadiisii baa ka daba tegey amin qoraxdu soo baxaysa wey ka dabataggaa uu ka daba tegayahay waa gardarro iyo xadgudub daraaddeed gar kuma laha bulsho dhan oo uu gumaysanayo aan idin gumaystay hoos jooga oo ma tegi kartaa waa gardarro iyo xadgudub wey iyo ilaahnimo uu sheeganayo taasaa keentay markii biyuhu ay ku yimaadeen oo ogaaday inuusan baxsanaynin ayuu markaa is yidhi bal hadda iska tawxiidso bal ina tawxiidnimadaas wax ku tarto yani waxa weeyaan nin daad qaaday ximbo cuskay fircoonkii lagu keli waayey intuu ladnaa laa ilaha ila allahu dheh laa ilaha ila allahu naf baa ka keentaa mid wax laga yeelina maa weliba hadda lafteeda nooc kibira weli ka muuqda muusan odhanin laa ilaha ila allah ee wuxuu yihi laa ilaha ila aladii aamanat bihi banuu israaiil kii reer bani israaiil rumaysnaayeen kaas un inuu jiraan hadda rumaynhay weli nooc kibira kusii jira nooc kibira baa weli kasii muqaamalkiisa rabbi subxaana wa tacaala marka waxa uu macnaa waxa wuxuu yidhi kaas ayaan hadda rumeeyey muslimiintaanan ka mid ahay hoggaansanayaashaan ka mid ahay macna saasuu leeyay xadiis baa sugan nabigeena ka sugan sal alay waslam uu leeyahay malakul jibriil baa rasuulka wuxuu ku leeyahay haddaad i arki lahayd markii fircoon intaa biyaha yani waxa weye uu biyaha ku haftay laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila markuu lahaa dhooba intaan qaaday baan afka ka geliyey buui malakul jibriil baa odhanay si aysan ilaahay naxariistiisa u haleelin maxaa yeelay nin khayr daran bu aa naxariistana lama rabo jibriil maadaama uu ogsoon yahay ilaahay naxariistiisu inay gudo weyntao waasactaan laa ilaaha ila allahuda naftu ay ka keentay buu ka cabsaday inuu naxariis ku helo markaasuu afka dhoola kaga dhufto marka maxaa yeelay nin loo naxariisto ma ninka khalqiga ilaahayna saa u gelayay intuu adduunka joogana kibirkiisu uu gaadhsiiyey inuu yidhaahdo ilaaha ugu sarreeya adduunka aniga weye ninkaas in naxariista la seejiye macnaha oo laga qadi wajaawaznaa waan gudbinay bibani israaiila reer bani israiil albaxra badii ayaanu gudbinay oon tilaabinay fa atbacahum waxaa raacay oo ka daba tegay fircawnu fircawn baa ka daba tegay intayna badda gudbin buu ka daba tegay iyo wa junuuduhu ciidamadiisii oo uu meel walba kasoo ururiyey baqiyan gardarro daraaddeed iyo wa cadwan xadgudub labadaa arrimood baa ku bixiyey xataa idaa adrakahu markuu haleelay idaa adraka markuu haleelay hu fircawn algaraqu maanshaynti biyihii markay asiibeen iyo hafashadii qaala wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu amriya shanigu inuu yahay iyo xaalku laa ilaaha mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ila aladii kii mooye aamanad ay rumaysay bihi isaga banuu israa'iila reer bani israa'iil ay rumeeyeen wa ana aniguna min almuslimiina kuwa hogaansanayaashaan ka mid ah waa isdhiibay muslim waan isdhiibay oo kuwa isdhiibay baan ka mid ahay laakiin xilligaas xilli warkaa la iska yeeli ma xilligaas waxaa la yidhahdaa yani iimaanu lmuctabar baa la yidhahdaayo labada goor ee aan ilaahay subxaana wa tacaala iimaanka aqbalin tawbadana aqbalin bay kamid waa xilliga naftu ku qabato oo qarqarisada intay timaado aada xaqiijiso inaad socoto xilligaa waxba lagaa yeeli maayo xilliga qoraxdu meesha u dhacday kasoo baxdana waxba lagaa yeeli maayo marka fircoon laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila waa war uunu iska yidhi hadda wax laga yeelaya maa saas daraaddeed baa rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala alana ma hadda ayaa tu'minu rumayn wey ma haddaad rumayn waqad casayta walxaal qad casayta adiga oo caasiyey qablu horaan horaan adoo lagu kari lahaa miyaad hadda iimaan la iman wa kunta oo weliba aad ahayd min almufsidiina weliba mufsidiinta aad ka mid ahay falyawma maanta ayaanu nunajiika ku korinaynaa oo meel sare ku saaraynaa bibadanika jidhkaaga litakuuna inaad ahaato daraaddeed liman cidda khalfaka gadaashaada aayatan si aad calaamad ugu noqoto wa ina katiiran in badan oo min annaasi dadka ka midi lakaafiluuna kuwa moog weya can aayaatina aayadaha naga waa moogi waxaa lagu yidhi mahadda ma xilligan ninkii noloshiisa la kari lahaa oo intay madaxnimada iyo dawladnimadu madax martay si walba loola hadloo la kari waayey ma hadda lagaa yeeli baa layidhi alaan waxaa lagu yidhi yani alaana tu'min ma haddaad rumayn oo ilaahay iimaankaa yeelay adiga oo hadda ka hor caasiyey mufsidiintana ka mid ahaa oo dhulka ilaahay fasaadiyey miyaa hadda naftu markay kuu qabtay oo lagu helay miyaa alaana lagaa yeeli mayo warkaasi wa socdaya ma ina allaha la yumli lilaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu ilaahay aalimka waa u kaadiyaa waa u seeta dheereeya waa la daajiyaa laakiin maalinka la qabto ma fakanayo maalin buu ilahay la sugaya subxana wa tacala maalinkuu qabtuusan fakaraynin laakiin inta ka horraysa maalinkaa loogu talagalay wuu iska baabi oo faraha laga qaadiyo waa la dayn fircawn marka xaalkiisu saas u ah markii uu dhintay ayaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay hadda ayaanu ku yani ayaanu nunajiika waxaa le laba macnaa lagu fasira nunajiikadaas in ay tahay reer beni israa'iilkii kale ee badda ku le'day biyuhu ay laayeen badda salkeeduu maydkoodii ku gurmay waxba kama sami asaga laakiin ilaahay baa qorsheeyo oo bannaankaa loo soo tuuray laba arrimood kuwa ka dambeeya oo dhaqankiisa oo kale ku kici doona inuu u noqdo aayad ay ku qancaan ay ku cibro qaataan waxay ku quustaan ta labaad reer beni israa'iil baa maadaama ay ahaayeen bulsho la gumaysan jiray fircoonna ay u arkayeenba qaarkood waxaaban la geli karin qaar bal waxayba rumaysan waayeen fircoon waa dhintay fircoon wuu dhintay qaar baduba ka dhaadhac weyday in marka reer bani israa'iil la tuso fircoon baktigiisiioo meesha yaalla iyo jidhkiisiioo meesha yaallay aayad iyo calaamad iyo astaan weyn litakuna liman khalfaka aayatan bu alla subxana wa tacala in alla intii isaga ka dambaysayna fircoon aayad buu unoqday saasaa la leeya macnaha alaana bu rabbi yihi subxana wa tacaala waxay sheegayaan yani riwaayaadka taariikhiga qaarkood in macnaha waxa weye waayaha waxaa jiray daawooyin la isticmaalo oo bini aadamku macnaha waxa weeye uu jidhkiisa inta la mariyo jasadiisi iyo uusan isbedelayn waxaa la sheegaa ilaa mudduu soo gaadhay bay dhahaan baktigiisiiyo yaalla sidaasay macnaha sheegaan marka alla subxaana wa tacaala laakiin ta hadda laga wadaayo waxa weeye meel saroo dhulka ka mid a ayaanu baktigaaga iyo jidhkaaga ku tuuraynaa oo baddaa laga soo saaraya si dadka kaa dambeeya ay kugu quusqaataan wy mana alaana ma hadda ay macnaha waxa wey faqiila lahu faqiila lahu waxaa lagu yidhi alaana ma hadda ayaa tu'minu rumayn wey waqad casayta adigoo caasiyey qablu horaan adoo caasiyey oo wa kunta ahaa min almufsidiina mufsidiinta ka mid ah falyawma maanta ayaanu nunajiika meel sare ku saaraynaa oo waxa weeyaan nulqiika calaa najwatin min alardi meel saroo dhulka ka mid aanu kugu tuuraynaa wey ama ma ahee nunajiika waan ku korinaynaayo badda salkeedii uu baktigaagu geli lahaa baan kaa korinaynaayoo banaankaan kuu korinaya kuu saarayna wey falyawma maanta ayaanu nunajiika korinaynaa bibadanika jirkaagaan korinaynaa kaasta ka badan bibadanika ay badanaka ayaanu korinaynaa badanaka waxaa loo leeya bibadanika waa jirhkii oo ruuxdii ka maqan tahay bibadanika litakuuna inaad ahaato daraaddeed liman cidda khalfaka gadaashaada aayatan inaad calaamad u noqoto daraaddeed waxay ku qusqaataan inaad u noqoto inta kaa dambaysa daraaddeed reer bani israiil iyo wixii kalaba wa ina kaiiran in badan oo min annaasi dadka ka midi can aayaatina aayadahanaga xaggooda lakaafiluuna kuwa moog weeye rasuulkeena waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh inuu yihi maalinka nebi muuse la badbaadiyey fircoonna la halaagayey waxay ahayd yawmu cashuuraa bisha muxaram tobankeeday waana maalinkii nabigu sal lay slam magaalada madiine markuu yimid yahuud oo soomaysa waa kii u yimid markuu weydiiyena waxay yidhahdeen waa maalinkii ilaahay muuse badbaadiyey fircoon la halaagay markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay slam annagaa idinka xaqle nebi muuse maxaa yl annagaa jidkiisii hayna nebigu waa soomay soonkiisana wuu amray sal lay slam in la soomo yawmu cashuuraa bisha seke la yidhaahdo ee sanadka carabiga ugu horraysaayey yani waxa weeyaan tobankeeda yawmu cashuuraa maalinkaasay ahayd maalinkii fircoon la halaagay reer bani israiil ilahay badbaadiyay subxana wa tacala shukri ilaahay loo mahad celinayo ayaa nebigu sal lay slam wuxuu u amray maalinkaa in la soomo waana sunno markii horese waajib bay ahayd markii hore intaan ramadaanka la waajibin waajib bay ahayd laakiin gadaal dambe sunnay noqotay markii ramadaanka laynagu waajibiyey saas maana maxaa yeelay guushii ilaahay uu siiyey nebi muuse iyo reer bani israiil mu'miniintii guushaasi guul inaga layna siiibe dadka ahlul iimaanka ee ahlu tawxiidka ah nebi aadam laga soo bilaaba ilaa qiyaamadu intay ka imaanaysa waa dad isku xidhan saas maana nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam baashii wasaqa ahayd qoratada waaweyne guryaha gashay nebigu wuxuu yihi sal ly wasalam dila meeshaad ku aragtaan dilkeedana ajir buu nabiga ku ballan qaaday salawatu rabbi wasalaamu calayh sababta wuxuu yidhi markii nebi ibraahim dabka lagu riday xayawaanaadkii kale iyo cayayaanka o dhan waxay isu kaashanayeen dabka sidii loo baktin laha ayaduna dabka ay afuufaysa hurinaysa maxaad u dilaysaa marka waxaan u hiilinaynaa nabiyullaahi ibraahim sooma saas dadka ahlu tawxiidka ah waa isku xisbi wey ama horay ha u joogeen ama hadda ha joogeen ama dib ha ka yimaadeen waa isku xisbi wey wixii iyaga dhibaya annagana waa na dhibaya wixii iyaga ka farxinaya annagana waa naga farxinaya ilaan isku jir baynu na macna sidaas weya ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون walaqad bawana reer bani israiil gumaysigii fircoon markii laga saaray xaggee warkooda ku dambeeyey walaqad bawana waan dejinay xaqiiqe waan dejinay bani israaiila reer bani israiil mubawa'a sidqin wanaag makaanu degitaankiisaaanu dejinay yani meel wanaagsanoo la dego run makaanu degitaankeeda wa razaqnaahum waanu irsaaqnay min aayibaati waxyaalaha wan wanaagsanna waanu ku irsaaqnay fama khtalafuu marka ismaynan khilaafin xata jaaahum ilaa uu u yimid alcilmu cilmigii ilaa uu u yimid marka kadib bay iskhilaafeen ina rabbaka rabbigaabaana yaqdi xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fii maa shay dhexdiibuu ku kala xukumi kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan waxay isku garabmarsanaayeena ee isku maandhaafeenna ilahay baa ku kala saari doona maalinta qiyamada reer bani israaiil markii fircawn gumaysigiisa laga saaray meel wanaagsan baa la dejiyey mubawaa sidqin sidqiga waxaa la yidhahdaa shay kastoo wanaagsan baa loo isticmaala marka mubawa'ana meel la degaa la yidhahda meel la dego oo wanaagsan ayaa reer bani israiil ilaahay dejiyey subxana wa tacala maxay ahayd meeshaas waa midda koowaade horta ardu misra dhulkii masr ee fircoon iyo qibdiyiinta laga halaagay waa la dhaxal siiyey wa awrasna alqawma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariq alard yani suuratu dukaanna waan ugu tegi doonaa iyadoo nas ku ah in ilaahay subxaana wa tacaala fircoon iyo wuxuu ka tegay reer bani israiil dhaxal loo siiyey masar horta waa la dejiyey waxaa kaloo la dejiyey shaamna waa la dejiyey waa dhulkii barakaysnaa dhulkaasoo dhan baa reer bani israiil ilahay dejiyey subxana wa tacala ayib kadibna marka dambe waa ka nebi muuse hogaamin doona ee loo hogaamiyey inay baytulmaqdis furtaan oo nimankii camaaliqada aha ka furtaan waa kaan soo marnay qisadeeda fii suurati almaa-ida aynu kusoo marnay macnaha yani waxa weyne kadibna ay ka cabsadeen nabiyallaahi tiha lagu riday waa kaan qisadooda soo marnay dhulkaasuu ilahay dejiyey reer bani israiil waxaanu ku irsaaqnay bu rabbilahi subxana wa tacala waxyaabaha wan wanaagsan baa wax kaga irsaaqnay laakiin dhibkooda wuxuu noqday meeshii la rabay inay ilahay umahad celiyaan khilaaf unbayba bilaabeen markuu cilmiga u yimid fama ikhtalafuu xataa jaahum lcilm cilmigu markuu yimaado midnimuu keenaa wada jir buu keenaa isfaham buu keenaa laakiin ayaga cilmigii markuu u yimid bayba khilaaf bilaabeen inay iskala tagaan o iskhilaafaan cilmiga maxaa laga wadaa kitaabkii tawreedaha inuu yahay waa suurtagal inuu laga wado qoladii nebi maxamed waktigiisii joogtay inay taana waa suurtagal oo cilmigu markaa wuxuu noqonayaa qur-aanku noqonaya cilmigii markuu u yimid unbayba iskhilaafeenoo qaar cilmigii qaata iyo qaar khilaafay qaar diida ayay isu garamareen macnaha sidaas weeyaan rasuulkeenna sal alay waslam wuxuu sheegay yahuudi inay isu khilaaftay toddobaatan iyo kow kooxood bay uqaybsatay mid walba iyadaa isla quban qubanaheeda aqoonta ugu jira nasaarana waxay isu khilaaftay toddobaatan iyo laba kooxood ummadda islaamkuna toddobaatan iyo saddex kooxood bay u qaybsamay bu nabi sal lay sl kulligoodna naartay galayaan hal mid mooyaane midaasina waa midii aniga iyo saxaabadayda waxa diin noo ah midda diin ka dhigata wayaan bu nabi sal lay sl marka ujeeddada waxa weeye yahuudi kooxahay u qaybsantay toddobaatan iyo kow kooxood bay u qaybsantay fama ikhtalafuu xataa jaa'ahum alcilmu cilmigii markuu u yimid ay garteen kadib bay ka tageenoo khilaafku yimid saas bay macnaha cilmigaasi ama waa tawreed oo tawreedi markay u timid bay iskhilaafeen ama meehe qur-aanku markuu yimid oo nebi maxamed uu soo gaadhay oy sugayeen ayuu khilaafkoodu yimid oo dhashay intaba waa macnaa wax wey waa lagu fasira arrinka ay isku haystaan iyo ismaandhaafsanaanta ismaandhaafsan yihiinna ta ilaahay maalinta qiyaamadaa lala sugaya maalintaasaa loo kala garsoori doonaa ninkii gar lahaa maalintaasaa gartiisa la siin doonaa ninkii gar darraayo qalloocsanaayoo khaldanaana maalintaasaa qalloociisa abaalgudkiisa la siin doonaa adduunka laakiin inta la joogo nin walba waa isla qumaya saas maana waana loo dooyo faraha laga qaadin maxaa yeelay midda maalinta uu ilaahay ku talagalay inay noqoto maalinta maxkamadu way dambaysaa taa unbaa laisla sugaya macnaha walaqad bawanaa xaqiiqe waa dejinay bani israaiila reer bani israiil waxaanu dejinay mubawa'a sidqin run makaanu degitaankeed yacni wanaag makaanu degitaankii meel wanaagsanoo la dego ayaanu dejinay wey waa masar iyo shaam wey warazaqnaahum waanu irsaaqnay min alayibaati waxyaalaha wanaagsanna waxbaan kaga irsaaqnay fama ikhtalafuu ismaynan khilaafin xataa jaahum ilaa uu u yimid alcilmu cilmigii ilaa uu yimid cilmigii markuu u yimid bay iskhilaafeen baynamaa loo baahnaa cilmigu inuu midnimo keeno saas daawadiibaba iyagu cudur ka qaadeen mushkilada haysta meeshii loo baahnaa shaygii loo baahnaa inay ku daawoodaan baaba ayagii cudur ku noqday xataa jaahum alcilmu ina rabbaka rabbiga yaqdii wuu xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadu kala xukumi doonaa fiimaa shay dhexdii kaanu ay haayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan maalinkaasaa lagu kala saari doonaa wey fain kunta fi shakin mima anzalna ilayka fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablika aayadani waxay ku saabsan tahay risaalada nabiga sal lla alay wasalam inay xaq tahay nin walbana ogsoon yahay oo dahsaarnayn ayaa macnaha wax wey la sheegay fain kunta haddaad tahay nebi maxamedow fii shakin shaki dhexdii haddaad tahay mimaa shay xaggii haddaad shaki kaga suganta anzalnaa aan soo dejinay ilayka adiga aan kugu soo dejinnay haddaad shaki kaga sugantao shaki kaaga jiro fas'al weydii alladiina kuwa yaqra'uuna akrinaya alkitaaba kitaabka kuwa akrinaya min qablika adiga hortaa kuwii kitaabka akrinayay kuwa weydii laqad jaa'aka waxaa ku yimid xaqiiqi alxaqu xaqii baa ku yimid min rabbika xagga rabbigaa buu kaaga yimid ee falaa takuunanna ha ahaan lilnebi allow min almumtariina kuwa shakisanaa kamid noqoni xaqan ilaahay kaaga yimid shakiisa kaaga yimid fain kunta fii shakin macnaheeda waxaa laga wadaa yani haddii shaki kaaga jiro waxaan kugu soo dejino qur-aanka kuwii hortaa kutubta akrin jiray tawreed iyo injiil kuwii hortaa akrin jiray weydii macnaha lagama wado nebi maxamed baa shakinay oo shaygu waa shardi fain kunta fii shakin shardiguna sidiisaba inuu dhaco ma keenay mashruudkiisu inuu dhaco ma keenay bal waxaa shardi laga dhigi karaaba shay aan marnaba dhici karayn oo mustaxiil ah in kaana liraxmaani waladun baa la leeyay ma ilahay baa ilma yeelan maya law kaana fiihimaa aalihatun ila allah waa shardi wey marnabana yani kownku laba ilah ma yeelan karo haddana shardi baa laga dhigay shardigu sidiisaba waana dhici karaa mana dhici karay marka fain kunta fii shakin haddii shaki nebi maxamedow aad ku dhex sugan tahay shardi baa laga dhigay inuu shakigu dhici karo nebi maxamed ku dhici karana lagama saamay saas maana maxaa yeelay shardiga shay mustaxiilana waa lagu xidhaa mashruudku inuu dhacana wax laazima ma aha luqada carabiga waa saas maana ayib marka waxaa laga wadaa lagama wada nebi maxamed baa shakinaya salawatu rabbi waslamu caleyh iyo ahlulkitaab buu cilmi u raadsanayaayo wax ka hubsanaya ujeedadu saas maaha ee waxaa laga wadaa sida ibnulqayim iyo culimada tafsiirku ay macnaha waxa weyaan ay sharxayaan waxaa laga wadaa risaalada nabiga sal alay waslam iyo rasuulnimadiisa iyo waxyiga kusoo degay waa shay nin walba ka warhay oo yahuudi og tahay nasaaro og tahay nin walbana u agtiisa taalo kutubtii horreysay ku taalo shay marka shaki geli kara maa shay macnaha waxa weyaan qarsoonna maa shay macnaha waxa wey hadda yani cidi ay inay macnaha waxa wey ay laalaab gelin kartana maa waa shay iska cad inay iska caddahayna culimada ahlulkitaabka hadii la wadiyo way garanaya culimadii ahlulkitaabka hadii la weydiiyo way garanayaan saas daraaddeed marnaba ha shakiyin oo kuwa shakisanaa ka mid noqonayn saasaa laga wadaa ee marnaba ma noqonayso nebi maxamed baa shakinaya salawatu rabbi waslamu caleyh culimada qaar ka mida waxay leeyihin hadalka nebiga sal alay slam hadalka waxaa loogu jeedinaya waa halqabsi oo shareecada maadaama isaga ay kusoo degayso isagaa lagu halqabsanaya oo khitaabkii hadalka loo jeedinaya laakiin yaa loola jeedaa ummadiisaa loola jeeda qaarka shakigu ka suuroobi karaa loola jeedaa midka shakisane wax u kala cadayn baa loola jeedaa nebigana waxaa hadalka loogu jeedinayo fain kunta loo leeyahay isagaa dee waxyuu kusoo degay hadalkuna wuxuu u dhacayaa oo qasadku uu yahay ninka shakisanow haddii shaki kugu jiro dee waxaad weydiisaa bal dadkii kutubtii hore ka warhayay ee kutubtii hore tawreed iyo injiil iyo akri jiray ka weydii nebi maxamed xaqnimadiisa iyo risaaladiisu ina xaqta macna saana macnaha waxay culimada tafsiirka qaar ka mid a maray fain kunta haddaad tahay nebiyow fii shakin shaki dhexdii haddaad tahay mimaa shay xaggii haddaad shaki kaga sugan tahay anzalnaa aan dejinay ilayka adiga kuusoo dejinay min rabbi fas'al weydii alladiina kuwa weydii yaqra'uuna akrinaya alkitaaba kitaab kutubtii akrinaya min qablika hortaa hortaa kuwii kitaabta akri jiray kuwaa weydii haddii shaki kaaga jiro yani kuwaasa agtoodu cilmigu yaallaayo way ka warhayaan waxaa lagugu soo dejiyay inuu xaqi laqad jaa'aka xaqiiqe labiga waxaa ku yimid alxaqu xaqii baa ku yimid min rabbika xagga rabbigaabuu xaqu kaaga yimid oo kitaabka lagugu soo dejiyey iyo waxyigani waa shay dhabo xaqa ee falaa takuunana ha ahaanin nebi o min almubtaliina kuwa shakisan ha kamid noqonin marnaba yuusan shaki kaa gelin walaa takuunana ha ahaanin min aladiina kuwii mid ka mid a kadabuu beeniye biaayaati illahi ilahay aayadihiisa kuwa beeniye ha kamid noqonin oo fatakuuna markaa aad ahaato min alkhaasiriina kuwa khasaare aad kamid noqoto ila aladiina kuwa xaqan ay waajibtay calayhi dushooda kelimatu rabbika rabbiga kelimadiisu qolada ay ku dul sugnaatay laa yuminuuna weligood rumayn maayaan walow jaa-athum haba u timaado kullu aayatin aayad walba hadday u timaado ma rumaynayaan xataa yarow ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ee xanuujinaya ilaa ay arkaan nebiga waxaa la yidhi ha noqonin kuwa ka shakisan ummadiisana saas iyaga laftooda hadalku waa u dhacayaayo marnaba ha ka shakiina waxa ilahay idinku soo dejiyey subxana watacala hala noqonin kuwa ilaahay aayadihiisa beeniye mid kamid a ha noqonin oo haddaad ilaahay aayadihiisa beenaysa waa kuwa khasaaray baad noqon fatakuuna min alkhaasiriin kuwa khasaaray mid kamida unbaad noqonaysa adduunkaaga iyo aakhiradaaba waad khasaaray kuwa xaq kelimada ilaahay dushooda ay ku xaq noqotay oo kelimadaas maxaa laga wadaa kelimatu lcadaab kelimo in la cadaabayo oy gaalnimo ku dhimanayaan kuwa dushooda ay ku waajibtay oo ilaahay u qoray inay gaalnimo ku dhintaan naartana ku waaraan kuwa noocaasi aayad walba hadday u timaado ma rumaynayaan wax kasta oo lagu qanco haddaad soo hordhigto kaa yeeli maayaan kuna raaci maayaan kuna rumayn maayaan saas daraaddeed waxba haisdhibin nooc tasliya wey nabigaa la dejinaya salawatu rabbi waslamu caleyh leanna nabiga waxaa gashay haddii waxyaabaha ay kaa codsanayaan oo leeyihiin magaalada maka sidaa iyo sidaa noo samee oo buuraha noo kala foge oo buur heblo dahab nooga dhig oo sidaa iyo sidaa noo yar waa ku rumaynayn lahay waxoogaa qalbigiisa waxaa gashay war kuwan malaha waxay codsanayaan hadii loo keeni lahaa way ku raaci lahayeen tii baa marka nabiga laga qancinaya salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa laleeyahay ruuxa mar haddii ilaahay kelimadiisa cadaabku ku dul sugnaato oo ilaahay dushiisa ku qoro inuu ahlu naar yahay kuna waarayo gaalnimona ku dhimanayo aayad walba haddii loo keeno ma qancinayso maxaa yeele ilahay baa horaysaa u qorsheeyey wuxuuna ilaahay wax ku qorsheeyoo go-aankaa ku qaatay xaalkiisuu ogyahay uu ku dhiman doono xaalkiisuu ogyahay uu ku dambayn doono saas daraaddeed kuwaa marnaa isku lugeyni baa la nabig lilay salawatu rabbi waslamu caleyh saas weyan walaa takuunana ha ahaani nebiow min aladiina kuwii mid ka mid a kadabuu beeniyey biaayaatillahi aayadaha ilahay kuwa beeniyey mid kamid a ha noqonin ha ku darmanin kuwa oo fatakuna aad ahaato min alkhaasiriin haddaad kuwa kamid noqoto fatakuna aad ahaato min alkhaasiriina kuwa khasaaray aad kamid noqoto ila aladiina kuwa xaqat ay sugnaatay calayhim dushooda kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa cadaab kelimada ku saabsan inay cadaab ku waarayaan gaalnimada ku dhimanayaan kelimadaa ilaahay iyo xukunkiisa noocaasihi qolada uu dushooda ku sugnaadoo ku waajibtay laa yu'minuuna ma rumaynayaan walow jaa habay walow jaa-athum haba u timaado kullu aayatin aayad walbaba hadday u timaado aayad kasta iyo mucjizo kastoo wax qancisa haddii loo keeno ma rumaynayaan xataa yarow ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ee waxanuujinay maalinka cadaabka arkaanna waa maalinka dee iimaan a layska yeelay maalinkaasi waxba la yska aqbali maayo laakiin maalinkaa ka hor waxba ma ogolanaya war cadaab baa jira war aakhiraa jirta war jallaa jirta war diyaar garooba waxba ka yeeli maaya iskulugeli baa leey falawlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacaha iimaanuha ilaa qawma yunusa lammaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alqizyi fi lxayaati dunya wamatacnaahum ila xiin falawlaa kaanat hallaa kaanat may ahaato qaryatun degmo aamanat mid rumaysay may ahaato rasuulkii loo soo diray mid rumaysay may ahaato oo fa nafacahaa uu anfaco marka iimaanuhaa iimaankeedu u anfaco ilaa qawma yunusa yunus qowmkiisii mooye lamaa goortii aamanuu ay rumeeyeen ayaanu kashafnaa faynay canhum xaggooda cadaab alkhizyi hooga cadaabkiisa fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa ee liidatay dhexdeeda nolosha adduunyada dhexdeeda cadaabkii hoojinayay baanu ka faydnay wamatacnaahum waanu u raaxaynay ilaa xiilil muddo intii laga gaadhayana waa u raaxayn halkani waxa weeye kelimada falowlaa la yidhahdo waa halla oo kale taxdiid baa la yidhahdaayo maxaa loo heli waayey degmo iyo bulsho rasuulkii loo soo diray si buuxda u wada rumaysa oo ayagoon cidi ka hadhin rasuulkii soo dhaweeyo yani wada rumeeya intii degmo laga soo warramayay ee bulsho laga warramayay ee magaalooyin iyo qaramo laga warramayay qaran intay rasuulkii u yimid kulligood ka hor tageen rumeeyey oo raacay lama hayo maxaa loo heli waayey marka falawlaa kaanat qaryatun aamanat maxay u ahaan weyday degmo mid rasuulkeeda rumaysa iimaan muctabar ah oo markaa iimaankeedu u anfaco ma la heli wey taas qawma yunusa mooyaane nebi yuunus qowmkiisii mooye nabiyullaahi yuunus qowmkiisii keliya ayaa waxay ahaayeen qolada rasuulkii si buuxda u wada rumaysay ayagana rumayntooda waxay ahayd markay khatar galeen nabiyullahi yuunus calayhi salaam sida qisadiisa loogu imaan doonta yacni qowmkiisii ayuu muddo dhex joogay loo diray markuu diintii gaadsiiye wax u sheegayna way ku gacseeneen waxba wuu kari waay markuu aada ugu rafaaday ayuu maalinkii dambe go-aan iska gaadhay oo iskaga tegay waa ka badda fuulay oo doonta wax ka fuulay doontii waa ta lagu qori tuurtay intay macnaa qori tuurashadii isagaa kusoo baxay waa ka badda lagu tuuray malay baa liqay malaygii markuu liqayna ilahi baa subxana wa tacala alluu ku baryay isagoo malayga uurkiisa ku jira malaygii baa banaanka u tuurayna banaanka lagu soo tuuray meeshaas waa ka ilahi subxana wa tacaala ku xanaaneeyey oo yani cuntadiisii iyo geedaha loo soo saaray iyo waa utegi doonaa halkaa markuu nabiyullahi yuunus halkaa ilahi subxaana wa tacaala u dhigay ayaa qowmkiisii marka cadaabkii iyo ciqaabtii uga digayay astaamaheedii bay dareemeen kuma habsanin cadaabki laakiin waxay dareemeen in yani waxa wey xaalada isbedel muqadimaadkii hornici cadaab ayay arkeen markaasay ilahay rumeeyeen subxana wa tacala ilahay u toobadkeen oo alla u noqdeen markaasuu ilahay cadaabka ka qaaday subxana wa tacala meeshii bay ka yimaadeen ayagoo fara badan oo rasuulkii bay soo raadiyeen waa ka rabbi odhanaya subxana wa tacala wa arsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziiduun fa aamanuu famatacnaahum ila xiin bu rabbi subxana wa tacala boqol kun iyo ka badan ayagoo ah bay meeshii kasoo tageen oo nebigii meeshay ugu yimaadeen halkiibay ka qaadeen oo markaasay rumeeyeen famatacnaahum ilaa xiin cimrigoodiiyo muddadii adduunka loogu talagalay intay ka gaarayeen taasaa loogu raaxeeyey qawmu yuunusa u ballahayaa qaryo iyo degmo iyo bulsho say u idlay rasuulkoodii rumeeyey ayagoo markay khatar galeen ubay ahay laakiin bulshooyinkii kale iyo ummadihii kale hal ummad ah oo rasuulkeedii gacmo furan kusoo dhawayso wada rumaysa lama elin akaan soo marnay sooma qisas rasuulku waa tegaya isagiiyo marka ugu horreysa waxaa isku dhacaya madaxdii mala-ii iyo madaxdii iyo hogaankii bulshada iyo isagay ka dhex tooni siraac iyo looltan iyo kan iyo way socon say u socoto marka waxay ku gabagaboobi ilahi subxana wa tacaala rasuulkiisiiyo inta rumaysana in loo hiiliyo madaxdan iyo dawladdan iyo bulshadana in la gabagabeeyo oo la tirtiro saasuu marka xaalku ahaaye qaryooyinkani maxay rusushooda u rumayn layihiin oo si buuxda ay u wada qadan layihin waxay la yimaadeen macna falowlaa kaanat hallaa kaanat may ahaato qaryatun degmo aamanat mid rumaysay rasuulkii loo soo diray iyadoo idil rasuulkii loo soo diray mid rumaysa may ahaato oo fa nafacahaa u anfaco markaa iimaanuhaa iimaankeedu u anfaco iimaan wax anfaca bay la timaado oo iimaanka u anfaca waa intuusan cadaabki iyo ciqaabta imaanin ilaa qawma yunusa laakin waad dhihi kartaa oo istidnaa munqatica ka dhig ilaa laakin qawma yunusa yunus qowmkiisii lamaa aamanuu markay rumeeyeen ayaanu kashafnaa fayna canhum xaggood saa waa la dhihi karaa ilaa qawma yunusa haddii hadalka hore laga dhigo bimacnaa nafyi la geliyo oo ay noqoto ma jirto degmo rasuulkeedii wada rumaysay ma jirto hadalku macnuu saasu noqonay ilaa qawma yunusa cadaabaalkhisyi hooga cadaabkiisii baanu ka faydnay fi lxayaati dunya nolosha adduunya dhexdeeda wamatacnahum yani cadaabkii ku yimid ee qarka usoo istaagay inuu baabi'iyo baa markaa laga faydo oo laga celiyey ayib wamatacnaahum waanu u raaxaynay ilaa xiinin muddo intii laga gaadhayana waa u raacay muddadaasi waa muddadee waa ilaa inta ay cimrigooda adduunyada dhamaysanayaan halaagii hadda tirtirilaha baa laga dibdhigay maadaama laga dibdhigayna ruux walbiyo cimrigiisaa loo kaadiyey oo lagu raaxayo macnaha wlow shaaa rabuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica afa anta tukrihu nnaasa xata yakunuu muminiin halkan waxaa lainoo sheegaya iimaanka iyo qaadashada xaqa inay ilahay gacantiisa ku jirto subxana watala ilahay bay ku xidhanta allah subxana wa taala isagaa bixiyay iimaanka walaw shaaa hadduu dooni lahaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa la aamana waxaa rumayn lahaa man fi lardi inta dhulka dhexdiisa ku sugan kulluhum dhammaantood jamiican xaalay idin yihiin afa anta adiga miyaa nabi maxamedow tukrihu nnaasa dadka qasdi xataa yakunuu ilaa ay ahaadaan muminiina muminiin ilaa ay ka ahaadaan ilaa muminiin ay wada noqdaan dadka adigu miyaad qasbi kartaa iimaan miyaad geli kartaa wamaa kaana ma ahaanin linafsin nafnow ma ahaanin an tu'mina inay rumayso ilaa biidn illah idan ilaahay inay ku rumayso mooyaan wayajcalu wuxuu yeeli alle arrijsa qurunka wuxuu yeelayaa cala aladiina kuwii korkooda laa yacqiluuna aan waxba fahmaynin qul waxaa dhadaa nabigu unduruu bal fiiriya maadaa maxay baa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo walardi dhulka dhexdiisa wamaa tugnii maxay deeqi alaayaatu aayaduhu mucjizooyinka iyo astaamuhu wannuduru iyo rususha digaysaa maxay deeqi can qawmin qowm xaggooda maxay ka deeqayaan qowmkaasoo laa yuminuuna aan rumaynayn rabbi subxaana wa tacaala haddii uu ku talagalay oo uu dooni lahaa inay kulligood addoommadu wada rumeeyaan kulligood dhammaantood iyagoo waxba ka hadhin bay rumayn lahayn rasuulkaa sal alay slam hadalkana loola jeeda oo waxaa la leeyahay inay dadka qaarna ku diidaan qaarna ku raacaan qaar kula dagaalamaan qaarna kuu hiiliyaan waa qorsho ilaah hadduu alla dooni lahaa kulligood inay wada rumeeyaanna oo alla uu dooni lahaana kulligood uu wada rumayn lahay laakiin allaa dooni wey allaa qorsheeyey addoomada qaarna in ay madax adaygaan deg buu ugu talagalay oo cadaabkana uu ka buuxiyo cadhadiisuna ay ku dhacdo qolana inay rumeeyaan oo rususha raacaan oo hagaagaan oo daartii iyo degmadii jalle ugu talagalay ugu raaceeyo ilahay baa saa ku talagalay subxana wa tacala waa qorshe ilahay qorshaha rabbi dejiye subxaana wa tacaala marka inaad taataan loo baahay kuwan iimaan kala ee iimaanka diiday waa ilaahay qadarkiisa iyo doonitaankiisa wey ma adigaa marka dadka qasbi kara oo iimaanka ku qasbi kara ilaa ay mu'miniin wada noqdaan waxba haslim maadaa dadka iimaanka ku qasbi kara waa maya lafna uma ahaanin mana dhici karto inay rumayso idan ilaahay mooye lafna ma rumayn karto ilaahay oo u ogolaado mooyaane ilaahay oo waafajiyo mooyaane rabbi oo siiyo mooyaane awood ay leedahay lafina kuma rumayn karto rabbi subxaana wa tacaala rijsiga wuxuu yeelaya rijsiga waxaa laga wadaa cadaab ama dalaalka iyo baadinimada waxaa la yeelayaa kuwa aan caqliga lahayn oo ilahay xujajkiisa aan fahmaynin kuwa ilahay xujooyinkiisa iyo wuxuu soo dejiyey iyo ujeedada kownkan uu ka leeyahay iyo kuwa aan fahamsanayn kuwaas ayaa baadinimada iyo cadaabka iyo ciqaabka waxaa tidhaha bal fiiriyo oo kownka dhexdiisa ayadaha ayaa la fiiriya maada fi samaawaati wal-ard war dhulalyaalka dhulka dhexdiisa iyo samaawaadka dhexdooda maxaa yaalla bal fiiriyo bal u fiirsada haddaad dhulkan aada dhul joogtaan fiirsataan ama meehe aada buuraha fiirisaan ama xayawaanaadka aada fiirisaan ama idinka laftiila fiirisaan ama caalamka sare iyo waxa dhexdiisa ka muuqda iyo qoraxdiisii iyo dayaxiisii aada fiirisaan siday wax u socdaan haddaad si fiican u muuxdaan ood ka fiirsataan ood ka fikirtaan yani waxay waxyaalo la yaab la markaysa laakiin oo wax idin qanciya rabbi kelinimadiisa idinku qanciya jiritaankiisa idinku qanciya xikmadda uu leeyahay idinku qanciya waad heli lahaydin haddaad fiirisaan ee maxaa yaallo bal fiiriyaa laleey laakiin meesha waxaa taalla kuwo ilaahay uusan iimaanba la damcin haddii boqol aayadood la hordhigo iyo haddii boqol digriidood loo diro iyo boqol dige haddii loo diro maxay ku tari wamaa tuqni alaayaatu wannuduru can qawmin laa yu'minuun intaasoo digriin haddii loo keeno ama intaasoo aayadood iyo astaamood iyo mucjizo iyo xujo la hordhigo haddaanan iimaankooda lagu talagelin ma dhacaysa mana waxba ku qaadan maayo waxbana u tari mayso mana aayaddii waa iska dulmarayaan dhulkii dhul caadi uya buurihii waa dulmarayaanoo waa garabarayaan oo caadi buu yahy habeenkan iyo maalintan iyo caadi bay uta qoraxdan soo baxaysa iyo dayaxan iyo sabadan iyo maamulka kownka ka socdaayo caadi buu yahay waxaba yaraatee siiro mudan bal lama aha maxay u tari bu rabbi ilahi subxana wa tacala rasul baa intaa layska soo dabadinayay xujadkay dadku maqlayaan laakiin ninkaan ilaahay ugu talagelin inuu iimaan qaataay waxba waxaasan uu tari maaya wamaa tuqni laayaatu wannuduru can qawmin laa yuminuuna saas ninkii iimaan ilaahay siiyo marka ilaahay mahada ilahay baa ku siiye subxana wa tacala rabbigaa u mahad celiyo nicmada uu ku siiyey weylinkeeda inaad dareetaan loo baahay intaasoo khalqiga wixii laga qadiyey haddii adiga lagugu maamuusay soo wax weyn ma adiga ilaahay hadduu iska kaa siiyey maadan mudanin caqliga maadan ku keensanin adiga garasho taa awood taa amaadan ku keensanin xeelo taa amaadan ku keensanin ilahay baa iskala kaa damcay subxana wa tacala khalqiga intiisii badnaana waa ka qatay oon lama siinin waa wax weyn ilahay loogu mahad celiyo mudan wey macana walaw shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa la aamana way rumayn lahaayeen man fi lardi waxa dhulka ku dhex sugan khalqiga dhulka ku dhex sugani way rumayn lahaayeen kulluhum dhammaantood jamiican xaal ay idil yihiin bay rumayn lahayen hadduu alla dooni lahaa wey maxaa yeele doonitaankiisa cidilo kama hor imaan karto laakiin muusan doonin lixikmatin baaliqa afa anta adiga miyaa nebiga marka waa adiga isku dhabar jeynaya oo isku rafaadinaya oo ka murgaye afa anta adiga miyaa tukrihu nnaasa dadka qasbi xataa yakunuu ilaa ay ka ahaadaan muminiina ilaa muminiin ay ka noqdaan maadaa dadka qasbi kara marka hadduusan ilaahay iimaanba la doonin waxba kama qaban karto ha isku dhibi baa laleeyahy wamaa kaana ma ahaanin linafsin naf uma ahaanin oo uma suuroobi karta wey an tu'mina inay rumayso oo iimaan la timaado ilaa biidni illaahi ilaahay ogolaanshihiisa mooye ilaahay inuu ufududeeyo waafajiyo mooye nafina iimaan lama imaan karto wayajcalu alla wuxuu yeelayaa arrijsa qurunka caqiidada xun iyo lunsanaanta iyo cadaabka cala aladiina kuwii dushooda ayuu yeelayaa laa yacqiluuna aan fahmaynin ilaahay xujajkiisa aan fahmayn kuwaasaa xumaanta dushooda la yeelaya qul waxaa dhadhananiyo unduruu fiiriya oo ku fiiriya caqligiina maaha indhaha unduruu fiiriya oo qalbigiina ku fiiriya iyo caqligoo fikirow maadaa maxaybaa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ah waalardi iyo dhulka dhexdiisa maxaa yaal bal fiirsan wa fii anfusikum afalaa tubsiruun naftiina dhexdeeda haddaad isku hisaan qaabkaad u abuuran tahay iyo qaabkaad u taalle iyo yani waxa wey waa mucjisoyn la yaab log maadaa fi samaawaati waalard bal fiiriya wamaa tugni maxay deeqi alaayaatu aayaduhu maxay deeqiyoy tani iyo wanuduru kuwa diga rususha digniinta loo diray ee dadka u digayaay maxay tarayaan can qawmi qowm xaggooda maxay ka darayaan oo ka deeqayaan qowmkaasoo laa yuminuuna aan rumaynaynin dad aan iimaanba loogu talagelin waxba u qaban maayaan boqol aayadood iyo boqol dige midna wax qaban maayaan macna ilahay baaba ku talagelin fahal yantadiruuna ilaa mila ayaami aladiina khalaw min qablihim qul fantadiruu inii macakum min almuntadiriin qul fahal yantadiruuna ma sugayaan kuwii waktigii nabiga joogay baa hadda hadalku ujeesaday fahal yantadiruuna miyay sugayaan kuwa kula jooga nabi maxamedo ilaa mila ayaami aladiina kuwii maalmahoodii oo kale mooye alayaam maalma le laakiin dhacdooyinka wey hal yantadiruuna miyay sugayaan ilaa mila ayaami maalmo oo kale mooye ilaa mila ayaami aladiina kuwii dhacdooyinkoodii oo kale mooye khalow tegay min qablihim hortood hortood kuwii tegay dhacdooyinkoodii oo kale mooye wax kale miyay sugayaan qul waxaa dhadaa nabiyo fantadiruu suga inii anigu macakum la jirankiila min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahay aan ka warnawnaban uma kadibna nunajii waanu badbaadinay rusulanaa rusushanadii baanu badbaadinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey rusushiiyo dadkii raacay baan badbaadinay kadalika sidaasoo kale ayaa xaqa dalika ama waxaa kadalika sidaasoo kale ayaanu nunjii u badbaadinaa almuminiina muminiinta saasaan usabatan bixinaa xaqan xaqa dalika arrinkaasi waa sugnaaday xaqan xaq calaynaa dushanada waa arrin dushanada xaq oo annagu aan isku waajibinay rabbi ilahi subxana watacala kuwa nebi maxamedow kula joogay maanta la kari laaya ee diintaada ka hor imaadsan iyo mabda aad la tagtay kuwaasi miyay sugayaan kuwii iyaga ka horreeyey dhacdooyinkoodiiyo kala mooye ayaamka waxaa la yidhahdaa loo isticmaalaa dhacdooyinka dhacdooyinka waa weyn ayaam lcarab baa la dhaha ayaam lcarab waa dhacdooyinkoodii baa la dhaha marka ayaamu aladiina khalow min qablihim ummadihii iyaga ka horreeyey dhacdooyinkii ku dhacay tii oo kale mooyaane wax kale bay sugayaan halaagoodii iyo wixii qabsaday iyo wixii la bariyey iyo sida looga guul helay tii oo kale mooya wax kale miyay sugayaan rabbi subxana watacala taa oo kale bay sugayaan oo macnaha waxay sugayaan uun maalinka ilaahay uu ku talagalay in la baabi'iyo si kale looma baabi'inine oo sidii ummadihii hore oo kaleeto cagta lama odhan iyaga laakiin waxaa loogu lagu baabi'iyey dagaallo nebiga iyo mu'miniinta lagu sallibay dagaalkii beder baa lagu laayay yani waxa wey meelo kale lagaga reeyey kadibna waaba la tirtir jiritaankoodii o dhan baa la baabi'iyey saas macna marka waxa wey taa mooyaane wax kale miyay sugayaan waxaad tidhaahdaa hadday taa sugayaan suga adna waa sugayaan balaa ka warnao waxay ku dambaysay doonta natiijadeedu waxay ku dambaysay nimankii odayaasha ahaa iyo madaxdii iyo dawladdii iyo qarankii iyo wixii jiray inay marka dambe nebi maxamed soo hoosgalaan salawatu rabbi wasalam ilahay guusha siiyey ayagiila garabkooda laga baxay taa unbay sugayaan marka hadalkaa la leeyahay qurayshi way jirtaa dawladnimadoodiina way jiraan odayaashii iyo qabiilkii iyo raciyaddii wixii isku xidhnaana waa jiraa laakiin nebiga waxaa la leeyahay sug ayaguna waa sugayaan macna kadibna rusushannadaanu badbaadinayna bu rabbi ilahi subxana wa tacala iyo dadka mu'miniinta inaanu rususha badbaadinno iyo mu'miniintii waa shay xaq annagaa isku waajibinay bu rabbi ilahi subxana wa tacala dariiqadaasi waa dariiqada ilahay kownka ku maamulo in marka dambe rususha atbaacdooda la badbaadiyo oo la sabato bixiyo oo iyaga libta iyo guusha la siiyo siraac iyo looltan dheer kadib taasi waxa weeyaan waa arrin ilaahay isku waajibiyey subxana wa tacala kadalika xaqan calayna nunji lmu'miniina bu rabbi subxana wa tacala lakin maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya imtixaan waxaa ka horeeya siraac waxaa ka horeeya looltan waxaa ka horeeya dhibaatooyin waxaa ka horeeya hanjabaad waxaa ka horeeya dhib iyo rafaad la mari doono markaa kadibba waxay imaanaysaa kadalika xaqan calayna nunji lmuminiina saasoo yuu noqonaya maana natiijada ugu dambaysa halkaasay noqon doonta saas weyaan fahal yantadiruuna miyay sugayaan ilaa mila ayaami aladiina kuwii dhacdooyinkoodii oo kale mooye khalow tegay min qablihim iyaga hortood qul waxaa dhadaa nebiyow fantadiruu suga inii anigu macakum la jirankii la min almuntadiriina kuwa sugaya ka mid ahay aa ka wada warmawna wa sugna wey uma kadibna nunaji halkaasi waxaa ku jira leeyahay ahlakna alumama ummadihii ayaanu halaagnay rususha ka hor yimid uma kadibna nunajii waxaan badbaadinay waa mudaaric bimacna almaadi ah wey nunajii waxaanu samata bixi loon badbaadinay rusulanaa rusushanadii baan badbaadinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey waa kan soo marnay yacni taariikhda markaad dib u raacdo waa saas rususha iyo inta rumaysay baa ilaahay mar walba badbaadiyaa inuu arrinkaasi dhaqan u yahi oo caado u tahayna waa kadalika sidaasoo kale aanu rusushanadiiyo inta raacsan u badbaadinay ayaanu nunjiihi caada ahaan u badbaadinaa almu'miniina mu'miniinta saasaan caada ahaan u samata bixinaa kadalika xaqan xaqa waa sugnaaday dalika arrinkaasi xaqan sugnaasho calaynaa dushanadu ku sugnaaday saas mana xaqan calaynaa waa jumlo dhexda gashay laakiin hadalku wuxuu isugu xidhan yahay kadalika sidaasaan sidaasoo kale hadda aan soo sheegnay ayaanu nunjii u badbaadinaa almu'miniina u badbaadinaa xaqan xaqa dalika arrinkaasi waa sugnaaday xaqan sugnaasho calaynaa dushanadu ku sugnaaday waa arrin anagu aan dusha saaranay bu rabbi ilahi subxana wa tacala isku waajibnay qul yaa ayuha annaasu in kuntum fii shakin min diini falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illah walakin acbudu allaha aladi yatawafaakum waumirtu an akuna min almu'miniin qul waxaa dhadaa nebiga yaa ayuha annaasu dadow in kuntum haddaad tihiin fii shakin shaki dhexdii haddaad tihiin min diinii diintayda xaggeeda haddaad shaki kaga sugan tihiin falaa acbudu ma caabuday aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla kasakow walakin acbudu waxaanse caabudi allaha alle ayaan caabudi aladii allahaasoo yatawafaakum idin oofsada wa umirtu waxaan ilay amray an akuuna inaan ahaado min almu'miniina kuwa alla rumaysan inaan ka mid noodo wa an aqim baa lay amray wa an aqim toosi wajhaka wejigaaga toosi liddiini diinka ku toosi xaniifan xaal aad tahay mid toosan walaa takuunanna hana ahaanin ayaa lay amray min almushrikiina kuwa alla wax la wadaajiya ha ka mid noqonin saasaa lay amray walaa tadcu ayaa lay amray intaasna uu kulliga isku xidhay walaa tadcu ha baryin min duuni illahi alla sokodiis maa laa yanfacuka waxaan ku anfacaynin walaa yaduruka aan ku dhibaynin fain facalta haddaad samayso oo saa yeesho fa inaka adigu idan markaa min alaalimiina kuwa aalimiinta oo shirkiga la yimid baad waxaad tidhahdaa male nebiyo haddaad diinteyda ka shakisan tihiin mabda'aan la imid haddaydaan ku qancin marnaba kiina idinku raaci maayo saas kayga haddaydaan ku qanacsanin oo ka shakisan tihiin marnaba waxaa layga sugaynin oo dhacaynin inaan caabuda waxyaabahaad caabudaysaan dhagaxyaantaad caabudaysaan iyo asnaamtaad caabudaysaan iyo waxaanaad baryaysaan inaan idinla baryaayo marnaba dhici karayso haddaad diinteeda ka shakisantihin laakiin waxaan caabudayaa allaha idin oofsada waa macraj jalaada allaha idin oofsanaya oo idin dilaya maxkamad idin saari doona aad ku dambayn doontaan kaasaan anigu caabudaya kaa keligii baan caabudaya waxaana lay amray inaan mu'miniinta ka mid noqdo kuwa ilaahay keligii rumaysan alla keligiina caabuda kuwa inaan ka mid noqdo ayaa lay amray waxaa kaloo lay amray wejigaaga toosi wejiga waxaa laga wadaa jidhku ugu sharaf badan yahay saas daraadeed baa wejiga loo cabiraye waxaa laga wadaa qasadkaaga iyo ujeedadaada toosiyo diinta ku toosi macnaha ilaahay taacadiisa keligii u sameeyo adiga oo dhanna ilaahay wuxuu raalli ku yahay oo diinta uu soo dejiyey ah ku toos qalqalooca jooji laablaabkana jooji wa an aqim wajhaka lidiini xaniifan weliba adoo diimaha xulun ka leexanayo midda saxda u leexanay shardi wey haddaanan mabaadiida khaldan ee qalloocsan aadan ka leexanin maba raaci kartid midda saxda waan isku wadanaya ma suroobayso markii la yidhi yani waxa weeyaan wa an aqim wajhaka lidiini xaniifan baa lagaba dhig waa inaad toosato oo aad jidkaa ku toosan tahay oo jid kale uusan kuu labaynin laakiin lugta lugna xaggan kula jiraya lugna xaggan kula jiraya ma soconayso saas lug xeerkasabkaan kula jiraa lugna shareecada islaamkaan kula jira soconayso lug dimuqraadiyadaan kula jiraa lugna shareecada islaamkaan kula jira ma soconayso lug qawminimadaan kula jiraa lugna islaamkaan kula jira maya lug shuuciyadaan kula jira lugna islaamnimadaan kula jira maya ma soconayso xaniifan baa layidhi mabaadi'da baatilka o dhan waa inaad ku kufrido shardi wey markaasaa iyaa islaamnimadaas iyo hagaagaysa macana haddii kale iskuma wadan kartid saas yani hal meel kuma wada gelayaan yaa imaa inaad tan ka tagto oo tan qaadato yaa imaa inaad tan ka tagto tan qaadato labadaas mid wey saas weyaan waan aqim wajhaka lidiini xaniifan saas daraadeed baa waxaa yidhi walaa takunanna min almushrikiina kuwa mushrikiinta kamid noqon kuwa ilahay wax la wadaajiya oo ilahay khalqigiisa wax isugu dara oo baryada wadaajiya marna ilaahay u yeedha marna kuwan u yeedha marna ilaahay u gawraca marna kuwan u gawraca kuwan u gawraca si ay ilaahay ugu sii maraan wixii dhibaato ku timaada kuwan la aada ilaahay bay loogu shafeecayaanta ku haya tawasul iyo ilaahay bay la gaadhsiinahayaanta ku haya kuwaa ha ka mid noqonin baa la nabiga sal lay slam kuwaasi mushrikiinta ah ha ka mid noqonin dhagaxna ilahay ku gaadhsiin maayo khalqi kalena ku gaadhsiin maayo saasaan toos baa loo yidhi walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka waxaan dhib iyo dheeftoona ku haynin habari maxaad ka raadsanay hadduusan waxba gacanta ku haynin sideedaba haddaad aragto cid wax baryaysa oo wax u raadsanaysa marka horaa qalbigiisa waxaa gashay inuu dhib hayo ama dheef hayo dhibaato haysa hadduu ula cararayo waa mar uu rumaysan yahay inuu dhibaatada wax ka qaban karo markaa kadib unbuu macnaha baryaya laakiin isagoo rumaysan inuusan waxba qaban karin marna ma baryo saas maana dadkan qubuurta baryayaay qubuurta inay baryaan waxay timid mar ay ka dhaadhacday inay qubuurta kuwa ku jiraay ay kownka awoodiisa wax ku leeyihiin markaa kadib unbay aadeen wailaa hadday rumaysan yihiin makhluuqan meesha ku jiraay inuu miskin yahay inuu addoon yahay inuusan tabar lahayn inuusan adduunka waxba ka maamulin hadday intaas si dhaba u rumaysan yihiin waxba uma doonto adigoo iyoogilan cayr adigoo iyoogilan cayr ah oonan laba shilin haysanin intaad meel iiga sortagto wax ma iisoo raadin haddaad salkayga ogta wax ma iisoo doonan maya waxba iisoo raadsanayso laakiin maalintaad isleedahay waxoogaabaa bankiga ugu jira waxbaad iisoo doonan maalintaad isleedahay waxoogaabuu haystaa waxbaad iisoo raadsan soo ma haddaad se og tahay inaanan waxbana haysanin waxbana qaban karaynin isku soo keli lugoyn maysa xaqiiqadu waa saas mas'alada meesha taala marka waxa weeyaan khalqiga la baryayo ee la tuugayo waxay timid uun mar la rumeeyey inay awood leeyihin wax qaban karaan hadday la ogyihin ay rumaysan yihiin dadku inaysan waxba qaban karayn waxba doonteen saas maana saas daraaddeed rabbi subxana watacala wuxuu leeyahy walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka waxaan ku anfacayn kula dhibayn khalqigoo dhanna taa waa ka dhaxaysa durka iyo nafciga yaa gacanta ku hay allah keligii baa gacanta ku hay subxana watacala cid kaloo gacan ku haysa ma jirto haddaad saa yeesho baa la yidhi oo cid aan waxbana kuu dhibi karin haddaad ku kacdood diidana aan dhib kuu geysan karin haddaad adeecdood raacdana aan waxba kuu tari karin ka noocaas oo kale haddaad barido yani fa inaka idan min aalimiina aalimiintaad kamid tahay aali manaa mushrik baa laga wada hadda mushrikiintaad kamid tahay marka macna qul waxaad dhada nabi yaa ayuha nnaasu dadow yaa ayuha nnaasu dadow in kuntum haddaad tihin fii shakin shaki dhexdii min diinii diintayda xaggeeda haddaad shaki kaga sugan tihiin falaa acbudu ma caabuday aladiina kuwa tacbuduuna aad caabudaysaan min duuni illahi alla kasako diintaadaan ka shakisnay anna tayda waad ka shakisan tahay laba reer dhaxaan aadan isugu nimaadno ma aha soo tanaazul annaan soo tanaazul warkaa socon maa falaa acbudu aladiina tacbuduuna min duuni illahi nasaaray waxaanu rumaysanahay inaad baadil ku sugan tihiin yahuuday waxaanu rumaysanahay inaad baadil ku sugan tihiin sidaas daraaddeed isuma imaan karno laba reer dhaxaad ma jiro dhexda la isugu imaan karo haddaad ka shakisan tihiin taanada ma aha inaanu dhexda isugu imaanayne falaa acbudu ma caabudayo aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla kasako walakin acbudu waxaanse caabudi allaha alle ayaan caabudi alladii midkaasoo yatawafaakum idin oofsanaya mabda waka asaaska diintu waa taas wa umirtu waxaa lay amray an akuuna inaan ahaado min almu'miniina kuwa alla rumaysan mid ka mida inaan noqo saasaa lay amray wa an aqim baa lay amray toosi wajhaka wejigaaga toosi qasadkaaga iyo wejigaaga toosi lidiini diinka ku toosi yani naftaada iyo noloshaada iyo jidhkaaga oo dhan diinta ku toosi xaniifan xaal aad tahay mid diimaha baatilkaa ka tegayo midda saxdaa ku toosay walaa takuunanna hana ahaanin min almushrikiina kuwa alla wax la wadaajiya ha ka mid noqonin walaa tadcu ha barya nebiow oo ha caabudin min duuni illahi alla ka sokow maa laa yanfacuka waxaan wax ku tarayn walaa yaduruka oon ku dhibaynin fain facalta haddaad samayso fainaka adigu idan markaa min alaalimiina kuwa mushrikiinta ayaa ka mid tahay wain yamsaska allahu masaladii baa lasii qeexaya oo si fiican loo saafaya wain yamsaska allahu hadduu alla ku taabto bidurin dhibaato hadduu kugu taabto falaa kaashifa mid fayda lahu dhibkaasi mawjuudun ma ahaanin ilaa huwa isaga mooye falaa kaashifa mid fayda ma jiro lahu dhibkaa ilaa huwa isaga mooye wain yuridka hadduu doono bikhayrin khayr hadduu kula doonana falaa raadda wax celiya lifadlihi fadligiisa celiyaaye mawjuudun ma ahaanin yani fadligii uu kula doona ciidina ma hor istaagi karto yusiibu wuu asiibi alle bihi fadligaa wuxuu ku asiibi man yashaau cid uu doono oo min cibaadihi addoomadiisa ka mid wahuwa alle alafuur waa midka dhaafida badan alraiim oo naxariiso hadday dhibaato ku qabato dhibaato lagugu taabto hadduu alla dhibaato kugu taabto dhibaatadaa isaga unbaa faydi kara dhibaatada kugu taabto nooca kasta noqon karta dhibaato kasta noocay doon haato dhibaato caafimaad baa lagugu taabtay dhibaato faqri baa lagugu taabtay nabadgelyo daraa lagugu taabtay dhibaato khaasaa lagugu taabtay mid caamahoo dadweynihii iyo dalkawada gaadha baa laydinku taabtay dhibaato haddii lagugu taabto cid aan ilaahay ahayn oo faydi karta ma jirto haddii khayr ilaahay kula doonana khayrkaa cidina kaama hor istaagi karto fadligiisa nina kuma didi karto saas maana laa maanica lima actayta walaa muctiya lima manacta alla waxaad diidayna ninama bixin karto waxaad bixisayna ninama diidi karto khalqigoo dhan isku urur rusushiisa iyo malaa'igtiisa iyo awliyadiisa iyo dhagaxyaantiisa iyo kulli isku dar wax ilaahay subxaana wa tacaala qorsheeyey cidina isma hortaagi karto wax ilaahay subxaana wa tacaala uu diidayna nina kama keeni karo maamulka ilaahay baa gacanta ka hay ku haya isaga keligii in loo doontaana la doonaya meelna aan loo sii marin cidna aan loo sii kaxaysanin cidna aan loo dirsanin adiga ayuu rabbigaa ku yidhi toos ii hor imow addoonkaygiiyow saas saasaan kugu jeclahay kugu rabaa wax kugu siinayaa cidna ha ii soo marina aniga toos iisoo aad buu rabbigaa ku yidhi subxana wa tacala maxaa laallaa ka ugelaysaa marka oo midaan waxba haysanin aad ugu lugo-aysa oo waktiga aad isaga luminaysa dhib iyo dheef baa ilahay baa gacanta ku hay subxana wa tacala cidduu doono addoomadiisa ka mid oo ayuu ilahay ku asimaa subxaana wa tacala oo u siiyaa waa midka dhaafo oo naxariista wey dhaafidda badan dunuubta dhaafo wain yamsaska allahu hadduu alla kugu taabto bidurin dhib hadduu kugu taabto falaa kaashifa caqiidadaasi waa caqiidada la yidhaha caqiidat alqada walqadar ilaahay subxaana wa tacaala kownkan qorshihiisa inuu khaas leeyahay markuu ruuxu rumeeyo iimaankan buu meelihii ugu sarreeyo meelaha ugu sarreeyo haddii mabda'aasi kaa dhaadhaco noloshaada dhan waa hagaagaysa yani wixii ku asiibo oo dhibaataa ilahay baa kugu keenay si kasta haddaad uga taxadirtana maadan ka fakateen wixii manaafacaad iyo wanaageed heshana ilaahay baa ku siiyey si kasta hadduu adduunku isugu tago inuu ku kaa baajiyana kaama baajin karay saas weya dhibaata hadday dhacdo marka ilahay baa loo cararo loo carraa subxana wa tacala ilaahay baa qaadi kara adduunka dhan kaama qaadi karay dhibaata ila haysato dhibaato qaran baa ina haysato oo midda khaaskee nin walba gooni haysata kama weyn e maan ilahay ula cararna subxana wa tacala ya maa ilahay loola carar united nation baa waxba kuu qaban kari oo maraykan baa waxba kuu xallin kari oo reebari baa waxba kuu xallin kari oo waxa weeyaan yani waxa weeyaan wadamo kala wax kuu qaban kari oo ilahay hadduu garabkaaga ka baxo ninna wax kuuma keeni karo saas macna falaa kaashifa lahu ilaa huwa boqol shay haddii la qabto rabbi oo fayda mooyaane cidina ma faydi karayso masalada maxaa loo rumayn lahay oo ilahay loogu doon lahay subxana wa tacala dadka qalbigoodiibaa hallaabay oo caqiidadoodiibaa hallaabay oo iimaankiibaa ka qalloocday markaasay meel kale wax u doonteen midka qabriga caabudaya qabriga dul fadhiya ee wadaadka meesha ku jira wax moodaya inuu haysto iyo midka maraykan iyo united nationka daba fadhiyay waa isku meel saas qubuurta cibaadadeedii unbaa xagga loo leexi qubuurta kii caabudaya daba fadhiyey taasi shirki balowniya ku jirtaya laakiin shirkiga united nation iyo maraykan la daba fadhiyaay waa shirki reer magaalnima ku dhex jirta w saas maana wain yamsaska allahu hadduu alla ku taabto bidurin hadduu dhibaato kugu taabto falaa kaashifa mid fayda lahu dhibkaa faydaaye ma jiro ilaa huwa isaga mooye wain yuridka hadduu doono alle bikhayrin khayr hadduu kula doonana oo khayrku noocol barwaaquu kula doonay nabadgeliyuu kula doonay xooluhu kula doonay diin buu kula doonay khayr buu kula doonay falaa raadda wax celiya lifadlihi ilahay fadligiisa wax celiyo kaa hor istaagaay mawjuudun mid jira maaha wax hor istaagi karaay ma jir maaha man yusiibu alla wuu asiibaa bihi fadligaa wuxuu ku asiibaa man yashaau ciduu doono min cibaadihi adoomadiisa ka mid wa huwa alle algafuur waa midka dhaafidda badan wey alraxiimu oo naxariisow qul waxaad dhadaa nebiyow yaa ayuha nnaasu dadow qad jaa'akum waxaa idin yimid alxaqu xaq baa idin yimid min rabbikum xagga rabbigiin buu idinka yimid faman ihtadaa cidii hanuunsa marka fainamaa yahtadi wuu un hanuuni linafsihi naftiisa darteed wuu hanuunay waman dalla ciddii lunta fa inamaa yadilu wuu un lumay calayhaa nafteeda naftiisa dusheeda unbuu ku lumay wamaa ana aniguna ma ihi maxamed haddaan ahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabiga macnaa hadalkiisi wamaa ana anigu ma ihi calaykum dushiina biwakiilin mid loo xilsaaray ilaalintiina inaan idin iimaanka qalbigiina geliyo uma xilsaarin wattabic racdaana nebiyo maa yuuxaa waxa la waxyoonayo ilayka adiga lagu waxyoonayo rac wasbir sabir oo adkaysi yeelo xataa yaxkuma allahu intuu ilahay arrinka ka xukumay wa huwa alle khayru lxaakimiina inta wax xukunta ayay ugu khayr badan waxa dhaqaadanow xaqii baa idin yimid oo rabbigiin idinka yimid waa qur-aankan ina hor yaalla wey ciddii hanuunta oo qaadata hanuunka xaggii ilaahay ka yimid qaatow naftaada unbaad u hanuuntay adiga unbaa un macnaha wax wey iskale saas ninna maadan wax u tarin ilaahay milkigiisa iyo boqortooyadiisa maadan waxba ku kordhinin cid kaleetood wax u tartayna ma jirto naftaada unbaad faaid u faa'iiday haddaan luntona ciddii lumow oo hanuunka ilaahay xaggii xaqa idinka yimid ku gacansaydow dhibka ka yimaada naftaada dusheeda un wey ilaahayna ma dhimaadan dhibin cid kalena ma dhibi kartid adiga unbaa isdhibaya taa ku talagal wey macna aniguna inaan idin xifdiyo la iima soo diro wamaa ana calaykum biwakiilin idinma xifdinayo waxaa laga wadaa inaan gaalnimadan idinka saaro oon islaamnimo idin geliyo oon qalbigiina hagaajiyo hawl la iisoo diray ma aniga waxaa la iisoo diray inaan idin soo gaadsiiyo bas wamaa ana calaykum bicafiid maalinta qiyaamadana lay weydiin maayo inaan maxay u qaadan waayeen iimaanka maxay iimaanka u qaadan waayeen oo gaalnimada uga tegi waayeen maxamedow lay weydiin maayo maxaa yidhaha hawshii la iisoo diray maba had wakiil idinkama yahi aniga saas wey macana raac baa la yidhi nebiga waxaa lagu waxyooday sabir oo adkaysiyo oo dhibaatooyinka kugu soo gaadhayo ku sabir inta ilaahay xukumayo subxana wa tacala inta ilaahay xukumayo guusha uu kaa siinayo aakharana uu macnaha waxa weye jannadiisa ku geynayo adduunkana guusha kaa siinayo sabir allana subxana wa tacala inta wax xukunta ayuu ugu khayr badaya maxaa yeelay xukumka rabbi subxaana wa tacaala marnaba yani waxa weeyaan ma khaldamo marnaba xukumka rabbi subxaana wa tacaala jawr iyo dulmi kama suuroobo khalqiga kale oo dhan waa khaldami karaa xukunkiisa khalqiga kaleo dhan waa khaldami karaa saas daraaddeed rasuulkeena sal alay slam waa kii dhihi jiray waa kii imaanaysaan idinka wax isku haysa qaarkiin baa qaarka kale ka afminshaarsa wixii aan idinka maqlo unbaa wax idinku kala xukumi qayb qaybkii wax qarsoon anuu kama warhayo laakiin waxaan idinka maqlo unbaa wax ku xukumaya ee ninkii xaq walaalkii leeyahay aan u gooyo waxaan kuu gooyey qayb maareed baan kuu gooyey nebigu muxuu wax ku xukumaya marka waa wuxuu dadka ka maqlo soo waxaa laga yaabaa xukumku xukumay in sidii xaqiiqad ahayd inuusan noqonin baa laga yaaba waa rasuulki al maxay qayb kama oga laakiin rabbi subxaana wa tacaala xukunkiisu maadaama shayga uu xaqiiqadiisa og yahay markhaatina uusan u baahnayn rabbi xukunkiisu marnaba cadaaladda ma garan maro meeshii uugu talagalay bu rabbi dhagaa subxana wa tacala saas waya qul waxaa dhagaa nabiga yaa ayuha nnaasu dadow qad jaa'akum waxaa idin yimid alxaqu xaqi baa idin yimid min rabbikum xagga rabbigiin buu idinka yimid waa qur'aan faman ihtadaa ciddii hanuunta oo xaqa qaadato intay rumayso raacda fa inamaa yahtadi wuu un hanuunay linafsihi naftiisa unbuu u hanuunay isaga naftiisa maslaxadeeda iyo danteeda isaga unbaa faa'iide ka helay waman dalla ciddii lumtana fa inamaa yadilu man ciddii dalla luma fa inamaa yadilu wuu lumayaa un calayhaa nafta dusheeda ku lumaya yacni nafta dusheeda unbuu kusoo noqoni dhibaatada meeshaa ka timaado adduun iyo aakharaba khalabka khalabkaaga wixii ka yimaado adiga gudubka ugu soo noqon wamaa ana aniguna ma ihi calaykum dushiina biwakiilin mid macnaha wakiil oo idin ilaalinay watabic raac nabiyahu maa yuuxaa waxa la waxyoonayo ilayka adiga lagu waxyoonayo qur'aankan raac oo wasbir sabir dhibaatada kugu soo gaadhaysa ku sabir oo u adkayso xataa yaxkum allahu intuu ilaahay xukumayo adigiiyo kuwan kaasoo horjeeda si intuu ilahay idinka xukumayo wahuwa allana khayrulxaakimiina inta wax xukunta ayuu ugu khayr badan yahay maxaa yeele xukunkiisu cadaalad may wax kale ma noqo bismi illahi araxmaan iraxiim suuratu huod suuraddana waa suura makiya suuraddii horay la mid tahay xagga macnaa waxa weye makinimadoo waxay soo degtay hijradii nabiga sal alay waslam ka hor bay soo degtay mawduucyadii suuraddii hore ay ka hadlaysay unbay ka hadli doontaa waa tawxiidka iyo risaalaadka iyo bacsiga iyo isa soo saaridda qiyaamada maalinta aakharo mabaadi'daa waaweyne diintu ku taagan tahay ayay iyaduna cilaajin doontaa rasuulkeena waxaa ka sugan sal alay slam xadiis saxiixa oo uu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuha bu nabi sal lay slam waxaa yani cirada iga soo saaray suuradda huud iyo suuradaha la midka mursalaad iyo suuradaha qiyaamada ka warramaya ee macnaha waxa weeyaan aad uga hadlaya mawduuca isaga ayaa cirada iga soo saaray bu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh suurad marka aad u cajabanowe suuraddu marka yani waxay ka soo qaadan doontaa oo lagaga hadli doonaa qisooyinkii rusushii hore qaar ka mid a aada loogu dheeraan doonaa khaasatan qisadii nabiyullahi nuux calayhi salaam iyo qowmkiisa suuradda yani waxa weye sida ugu dheerar badan uga hadashay qisadii nabi nuux iyo qowmkiisa iyo sidii loo halaagay bismi illahi araxmaan araxiim aliflam ra ilahay baa garanaya ujeedadu kale allahu aclam bimuraadihi bidalika tii hore o kale la mid cilmigeeda halkaa in lagu daayaa fiican kitaabun hada kani kitaabun kitaabun kitaabkaasoo uxkimat la sugay aayaatuhu aayadihiisa la sugay uma kadibna fusilat la kala dixdixiyey oo la faahfaahiyey kitaabkaasoo min ladun xakiimin alla xikmad u saaxiiba agtii ka ahaaday khabiirin oo shay walba ogson
ألا تعبدوا لألا تعبدوا أما ألا تعبدوا بألا تعبدوا إنيدان عابدوا إلا الله الله مويه عيد كلا إنيدان عابدوا إنني أنه لكم إذنك منه ألا حقيس نذير ديك أيانا وبشير يا بشارين كتاب القرآن كما نقول بالله هريب أسر شيئا ألف لام راء إيه ألف لام ميم إيه حاميم إيه ياسين إيه ضاسين إيه مركي حروف تاني بالله سيدة بدن قرآن كاكتن بيه waa in qur-aanka laga hadlo maxaa yeele nooci cijaaza ku jiro khalqigu inaysan isagoo kale la imaan karaynin bay muujinaysaa macnaha kitaab weeye kani waa qur-aan kani waa kitaab aayadihiisa la sugay aayadihiisaa la sugay kadibna waa la faahfaahiyey waa la sugayda waxaa laga wadaa waxaa laga sugay dhimanaan oo waxaa laga sugay waxa la yidhaahdo khalal dhimanaani kuma jirto aayadihiisa xagga lafdiga marka la yidhaahdo way sugan tahay oo kelimo walba booskii ay ku habboonayd baiyay taallaa ilan ixkaamka saasale shayga marka si fiican loo sugo ayaa la yidhahda ixkaamka la yidhahda yani marka kelimaadkiisu waa sugan yahay macaanida uu ka hadlayo iyo nidaamka uu jidaynayana waa la faahfaahiyey uma fusilat xagga macnahay u noqonaysa macnihiisa marka loo yimaadana waa la kala dhigdhigay bal u fiirso wixii caqiide ah waa kala si fiican baa loo faahfaahiyey wixii cibaadada waa la faahfaahiyey wixii akhlaaqa waa la faahfaahiyey wixii mabaadi oo waaweyn waa la faahfaahiyey axkaamtii waa la faahfaahiyey uma fusilat macaanida iyo waxa uu ka hadlayana waa la kala dhigdhigay saasa le xaggeedu ka yimid kitaabkan garanay alfaaddiisuna inay sugan tahay oon la bedeli karin oo aan la dhimi karin oo aan la faragelin karin garanay macaanidiisana inay kala dhigdhigan tahay oo caddahay garanay xaggee buu ka yidhi min ladun xakiimin khabiir allaha xikmadda u saaxiibkee shay walba meeshiisa dhiga khabiirka ahee shay walba guntiisa og ayuu agtiisa ka yidhi min ladun xakiimin khabiir inta waxaad garan kartaa labadaa magac labadaa magaci waxay ku tusayaan maadaama cilmigiisuna buuxo xikmaddiisuna buuxdo wixii xaggiisa kasoo fulasoo inuu xikmadna ku salaysnaado faahfaahsanaadana ma saas wey leanna khalqigana hadda markuu nidaam dejisanayo ama xeer dejinayo wuxuu wax ku dejinayaa kolba waxa markaa ka hor muuqda sooma cilmi qodo dheer oo xeel dheer oo waxa soo socda uu garanayo wax kuma salayna xeerkuu dejiyey waxa markaa ka hor muuqda maalinkaasu ku salaynaya wixii markaa ka hor muuqda hadduu isbedelo berrita inuu bedelo u baahanayo sooma ixkaamkiibaa ka maa waa midda labaade shaygii xataa uu rabay inuu sameeyo marar fara badan buu sarmaseegtaynaya yani meeshuu la rabay buu la seegay sooma marar fara badan buu meeshuu la damacsanaa shaygii garanta inuu saay laakiin meeshaad la rabteed ku waday baad mar badan la garamaraysa maxaa yeelay xikmadii baa dhiman marna cilmigiisii baa dhiman marna xikmadiisii baa dhiman laakiin rabbiga sharcigan soo dejiyey waa ka labadaa magacle xakiim weeye waana khabiir kitaabka xaggiisa ka yimidna sifaadkaasuu kasoo fulay saas wy maana kitaabun kitaab wey alif lam ra ilaahay baa garanaya qasad ku galay kitaabunkani waa kitaab wey kitaabkaasoo uxkima la sugay oo isbedelid iyo dhimanaan iyo laga sugay aayaatu aayadihiisa la sugay uma kadibna fusilat la faafaahiyo macnihiisa la kala dhigdhigay kitaabkaas oo min ladun xakiimin allaha xikmada u saaxiibka agtiisa ka ahaaday khabiirin oo macnaha shay walba gud og kitaabku muxuu ku salaysan yahay mabdi-iisa weyn waxa weeye anlaa tacbuduu lianlaa tacbuduu inaydaan caabudin ama bianlaa tacbuduu inaydaan caabudin ila allaha alla mooye inanii anigu lakum idinka minhu xaggiisa nadiirun diga ayaanahay bashiirun oo bishaareynay mid u digaya kii kitaabka gara mara cadaab baan uga digaya kii raaca oo ku toosana jannaan ugu bishaareynaya naxariisina saasaan ahay macana u biirsan kitaabka waxaa lagu bilaabay anlaa tacbuduu ila allah waxaad garan kartaan diintan gundhigeeda iyo salkeeda iyo lafdhabarkeeda waa tawxiid saas maana diinihi rusultuna saas wadahay wa an istakfiruu anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu ha caabudina wa an istakfiruu iyo dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista uma kadibna tuubuu noqda ilayhi xaggiisa u noqda yumaticikum waydin raaxayni mataacan raaxo xasanan oo wanaagsan ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay wayu'ti wuuna siini alle kula dii fadlin midkii fadli u saaxiiba kula dii fadlin fadli mid u saaxiiba kulligii fadlahu fadligiisii buu siinaya cid kastoo dheeraad u saaxiibana dheeraadkiisii baa la siin wain tawallow haddaad jeesataan fainii anigu ahaafu waan cabsan calaykum dushiina cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka cabsan kabiirin oo weyn ila allahi xagga allah ayuu marjicukum noqodkiinu yahay xaggiisaad u noqonaysaan wahuwa isaguna calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun kii awoodoy arrinta labaadi waxa weeye ilaahay keligii caabuda tii koowaad bah ta labaadina waxa weeyaan markaad khaldantaan ilaahay dembi dhaaf weydiistood soo noqdaan yani anlaa tacbuduu ila allaha waa toosnaanta wa an istakfiruu rabbakumna waxa weeyaan markaad khaldanto xalkeedii wey marka hore toosnow baa lagu yidhi laakiin bini aadam baa tahay inaad khaldan baa laogyay haddaad khaldanto masaasay ku tagtay maya xal kalaa lagu hayaaye wa an istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi dambi dhaaf weydiistoo soo noqda markaad khaldantaan oo jidkii tawxiidka aad ka baxdaan wey macna haddaad saa yeeshaan rabbi wuxuu idiin raacaynaya raaciin wanaagsan muddo intii laga gaaray muddo agtiisa ka magacaaban oo maxay tahay waa muddada aajashiina wey ilaa ajashiina iyo geeridiina laga gaadhayo adduunka raaxaad ku helaysaan haddaad saa yeeshaan ayib allana subxaana wa tacaala ciddii dheeraad u saaxiiba dheeraadkiisu siinay cid walba ciddii ay camal la dheer tahay oo wanaag la dheer tahay oo samafal la dheer tahay dheeraadka uu dadka la dheeriya abaalgudkiisu leh ma aha dadkii in la wada simayo tawxiidkii iyo istikfaartii hadday ka siman yihiin in la simayo ma ruuxii camal la dheero fadli iyo dheeraad la yimaadaba dheeraadkiisa isagana waa la siinay abaalgudkiisa dheeraadkaaba isaguna leeya macna haddii aad arrinkaa ka jeesataan cadaab maalin weyn cadaabkeed baan idinka cabsan bun saa dhe baa la nabiga sal ly slam xagga ilahi baa laydin xidhanaya wax walbana ilahay waa awoodaa waan istakfiruu abi an istakfiruu dambi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dambi dhaaf weydiista uma kadibna tuubuu noqda ilayhi xaggiisa u noqda yumaticukum wuu idin raacay mataacan raaxa xanasanan oo wanaagsan raaco wanaagsan buu idin raacay ilaa ajalin muddo intii laga gaarayo musaman oo la magacaabo waa tii nabi nuux alayhi salaam faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil samaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum janaatin wayajcal lakum anhaara haddaad ilahay usoo noqotaan oo dambi dhaaf weydiisataan samaduu idin furi dhulkaa wax laydinka soo saari wiilal iyo xoolaa laydinka dharjin nabadgi waxbaa laydin siin waan yani kaydadka dhul ku jiraa laydin furaya taas wey yumaticikum mataacan xasanan ilaa ajalin musamaa wayu'ti wuu siini alle kula dii fadlin fadli dheeraad mid u saaxiiba kulligii fadlahu dheeraadkiisii buu siinaya abaalgudka dheeraadkiisa abaalgudkiisii buu helaya wain tawallow haddaad jeesataan fa innii anigu akhaafu waan cabsan calaykum dushiina cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka cabsan kabiirin oo weyn ila llahi xagga alla ayuu marjicukum noqodkiinu ahaaday markii aad adduunyada ka tagtaan wa huwa allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirunkii awoodow alaa hwayaay inahum iyagu yafnuuna way laabayaan suduurahum laabahooday laabayaan liyastakfuu inay isqariyaan daraaddeed minhu alla inay iska qariyaan daraaddeed alaa hooyay xiina waktiga yastakshuuna ay isku daboolayaan siyaabahum maryahooda markay huwanayaan oo isku daboolayaan yaclamu alla wuxuu ogyahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujsanayaan maxaa yeelay innahu alle caliimun midkii ogaansho og wey bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka midkii ogaansho badan aayadan qaybteeda hore alaa inahum yatluuna suduurahum liyastakfuu minhu cabdullahi bni cabbaas waxaa laga warinaya wuxuu yidhi saxaabada markii ay masala waxa weeye ama ay xaajo gudanayaan oo musqusha ay ku xaajo gudanayaan ama xaasaskooda ay u tegayaan ayay marada jirka ka faydmaysiiyo isqaawinta dhiibsan jiray xaalaadka daruurada ah ama la qabaysanayo ama masquul lagu jiro xaaladahaasoo kale ayay dhiibsan jiray ayadana soo degtay marka laleeyahay haddaad mara isku dabooshaan iyo haddii kaleetaba laabtiina waxaa ku jirta ilahi ogsonya subxana watacala qalbiga waxaa ku jiro ilahi ogsonya marka waxaa laga wadaa alaa inahum yasluuna suduurahum laabta ayay xumaan ku qarsanayaan waa sida tamaasiirtu badanya laabta ayay waxay ku duubayaan xumaan cadaawadda nebiga diinta nacaybkeeda ayay laabtooda ku duubayaan ama laabtiibay leexinayaan oy ka laabayaan islaamnimadiibay ka laabayaan iimaankiibay ka leexinayaan waxay maxay saa u yeelayaan inay isqariyaan daraadee markaad maryaha isku dabooleysaan baaba xaaladiina ilahay ogi maxaa yeelay quluubta wax u saaxiibka baa lagu yahay subxana watacala alaa hooyay inahum iyagu yasnuuna way laabayaan suduurahum laabahooday laabayaan waa quluubta qalbigay laabayaan ama xumaantii ku jirtay bay ku laabayaan ama iimaankay ka laabayaan oo ka leexinaya maxay saa u yeelayaan liyastakfuu inay isqariyaan daraaddeed minhu alla xaggiisa inay iska qariyaan alaa hooyay xiina waktiga yastakshuuna ay isdaboolayaan siyaabahum maryahooda markay isku daboolayaan oo huwan yihiin gurigay ku dhex jiraan waa mugdi maryahoodii iyo kubeertooyinkiibay huwan yihiin bustayaashii xaaladaa iyadaa buu yaclamu alla wuxuu ogyahay maa yusiruuna waxay qarinayaan wamaa yuclinuuna iyo waxay muujinayaan xaaladaasi gurigaaga aad ku jirteed qolkaaga ku jirteed bustahaaga huwanteed sariirtaada saaranta waxaad qarinaysaa hadduu alla og yahay banaanka markaa soo baxda ka hor soo kama fiican jir saas macna yaclamu wuxuu ogyahay maa yusiruuna waxay qarinayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujinayaan inahu alla caliimun midkii ogaansho badan wey bidaati suduuri laabaha xaaladaha u saaxiibka weliba ka soo bixinba hada wabilahi tawfiq wsal allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin wala